waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala muxaadaradii saddexaad maantay ku tahay sheekhii labaad muxaadaraduna waxay tahay caqiidatu usuulu caqiidatu ahli sunna waljamaaca caqiidadii salafka saalix ahaa usuusheedii ayaa waxaa noo qeexi doona sheykhenu alfaadil moxamed cabdi umal waad wad garanaysaan oo nooga yimaada kenya falyatafadal fadiilata shaykh بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله ثم مع بعد إخواني وأخواتي في الله موضوع كلا كان ما أنت إن شاء الله تعالى وسيدة سلوشيغي waa mujmal usuuli ahli اsunna waاljamaaca nimanka la yidhaahdo magacaas ahlu sunna waاljamaaca asalladoodii ama tiirarkoodii tiirarkii diintooda oo si uruursan oo kooban aan u sheegayno ciwaanku waa saas wuxuu calaqo la leeyahay ama uu ku saabsan yahay diinteenna asalkeeda diinta asalkeeda iyo tiirarkeeda waaweyn ee ay ku taagan tahay ama ku dhisan tahay ayay ku saabsan tahay intaynaan gudagelin waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u celinaynaa mahad aada u ballaadhan iyo ammaan aan ammaanayno rabbi subxaana wa tacaala ammaanta uu mudan yahay waxaan ku ammaanaynaa rabbi subxaana wa tacaala tilmaamaha uu leeyahay oo wax kasta oo laysku ammaano oo qiimo leh oo kamaal ah allah subxana wa tacala isagaa iskale talabaadna wax walboon haysanno rabbi subxaana wa tacaala isagaa ina siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxaad haysataan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka tihin subxana wa tacaala marka haddii uu isagu kamaal daatiya leeyahay oo dhammaystiran yahay dhammaystirnaantaa uu dhammaystiran tahay tiran yahay ammaan buu ku mudan yahay wax alla waxaan inagu haysanno uu ina siiyeyna rabbi ammaan buu ku mudan yahay subxana wa tacaala marka alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay subxaana wa tacaala uu mahadsan yahay intaa kadib waxaan muqadim ahaan jeclahay inaan u tilmaamay intaana gudagelin mowduuca rabbi subxaana wa tacaala markuu abuuray kownka abuuray oo aada u ballaadhan oo waxyaalo waaweyn ay ka mid yihiin waxyaaluhu abuuray waxaa ka mid ahaa binu aadamka binu aadamku wuxuu ka mid ahaa waxyaaluhu rabbi abuuray subxaana wa tacaala buu ka mid yahay ha abuuree rabbi subxaana wa tacaala wax walba uu abuuray ujeedduu ka leeyahay ujeedda la-aan waxba ilaahay ma abuuray subxana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha iyo badaha iyo makhluuqaadkan waaweyn iyo kuwa yaryarba wax ujeedda la-aan ilaahay iska abuuray subxana wa tacaala ma jiro wax walba dan iyo ujeeddaa ka dambaysa abuurkiisa su-aashu marka waxay tahay innaga binu aadam haddaan nahay ujeeddada ka dambaysay abuurkeenna maxay tahay muxuu alla inoo abuuray subxana wa tacaala waa su-aal weyn maxaan u nimid adduunka maxaa dan oo laynaga lahaa maxaan u joognaa hawsha aan u joognaa adduunka maxay tahay arrintaas oo la fahmo oo la garto waxay keenaysaa in noloshu hagaagto oo noloshay saamayn weyn ku leedahay qaabka nololeed ee adduunka loogu noolaanayo waxaa saamayn weyn ku leh ruuxu inuu fahmo ujeeddadu adduunka u joogaba maxaa yeelay rabbigeen subxaana wa tacaala marka walaalayaal wuu inoo sheegay wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun insiga iyo jinniga maanan abuurin ilaa inay caabudaan mooye wax kale ma abuurin cibaado iyo rabbi subxaana wa tacaala inaan baranno iyo inaan aqoonsanno iyo inaan addoommo u noqonno iyo inaan jidkiisa ku toosno iyo inaan isaga raalli gelinno taas waata ilahay inoo abuuray subxana wa tacaala wax alla wixii taa ka soo hadhay marka oo adduunka aan ku haysanno waa waxyaalo kaloo ilaahay ugu talagalay un iyada in loo kaalmaysto bes hadday tahay xoolihii haddii ay tahay yacnii waxyaalaha kale rabbi inay siiye subxaana wa tacaala kulli markii laysku daro waa wax loogu talagalay uun in loo kaalmaysto oo garab laga dhigto yacni waxa weeyaan loo kaashado arrintaa weyna ilaahay inoo abuuray subxana wa tacaala rabbi markuu inoo abuuray ayuu wuxuu inoo sakhiray makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka iyo meel walba ku nool buu innaga inoo sakhiray maslaxadeenna iyo danteennu ilahay u sakhiray subxana wa tacala wasakhara lakum maa fi asamaawaati wamaa fi alardi jamiican min samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan buu ilaahay idiin leyliyey oo danihiinna ayuu u sahlay xataa kuwa samaawaadka jira kuwa dhulka jooga keliyata ma ah buurihii iyo xayawaanaadkii iyo wixii dhulka gudihiisa ku jiray iyo geedihii iyo macnaha waxa weeye noolihii iyo ma noolihii intaba rabbi subxaana wa tacaala danihiinnuu u sakhiray kuwa cirka jira xataa hadday tahay qoraxdii hadduu yahay dayixii hadday yihiin macnaha waxa weye malaa'igtii haddii ay yihiin xidigihii hadday yihiin wareegooyinka waaweyn ee macnaha rabbi subxaana wa tacaala samada ku abuuray kulli rabbi subxaana wa tacaala maslaxadiinnu uu u sakhiray idinkaa laydiin sakhiray buu rabbilahi subxana wa tacaala taasi marka waa nicmo laydiin galay wey maadaama marka nicmo laydiin galo adduunka laynoogu barwaaqeeyo gacanta wax laynoo geliyay innagoo tabarteennu intaa la egtay ayaa haddana badaha ad adaragtay baynu adeeg ku adeeganayna oo xayawaanaadka waaweyn ee toban nin labaatan nin aynan awooddiisoo kale lahayn ayaynu ku adeeganayno saan doonnaan ka yeelayna rabbi baa inoo leyliyey subxana wa tacaala awoodteen ah iyo caqlikeena maynaan ku leylin haddii laynoo leeliyey markoo nicmadaa layna siiyo barwaaqadaa layna siiyo adduunka gacan laynoo geliyey oo khaliif ilahay inaga dhigay subxana wa tacala dhulka maamulkiisa inoo dhiibay waxaa jirta qaacido odhanaysa alghunmu bilghurmi khasaaraha iyo faa'iidadu way iswadaa marka waa in xil iyo mas-uuliyad marka layna saaro maadaama wax layna siiyey inta wax laydana siiyo haddana iska dhaqaaqa wax la yidhahdo ma jiro mas-uuliyad iyo xil baa layna saaray xilka layna saaray marka waa ammaanada innaa caradna asamaawaati innaa caradna asamaawaati waalard carabna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula yacni ammaano ay samaawaadkii iyo dhulkii iyo buurihii iyo makhluuqaadkii inaga waaweynaa ka cudur daarteen oy diideen inay qaadaan yaynu xambaarnay ammaanadaasi maxay tahay waa takaaliifta sharciga wey takaaliifta sharciga in ilaahay subxaana wa tacala aan diintiisa qaadanayno inaan amarkiisa qaadanayno in wuxuu naga reebay aan ka hadhayno inaan isaga addoommo u noqonayno inaanaan shaydaan raacaynin iyo inta raacsan ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadda iyo xilka uu ina saaray ee ammaanada ah ee aynu qaadannay een guddoonsannay middaa iyadaa wey ammaanadaas marka aan qaadnay ayaa la doonayaa marka sida ay tahay inaan u fahanno nasiibxumada dhacday waxa weeye bashariyadu markuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wuxuu ku abuuray iyadoo ammaanadaa ku toosan oo jid toosan haysa oo dhaqankeedu u saxan yahay oo rabbigee taqaana subxaana wa tacaala oo ayna wax iskaga khaldanayn ayuu rabbi abuuray subxaana wa tacaala muddo markay ka soo wareegtay bashariyada iyo aadamuhu way leexdeen oo jidkii bay ka leexdeen oo sidaa cabdullahi bnu cabbaas uu inoo sheegayo toban sano oo u dhaxaysay aadam aadam iyo u dhaxaysay waxaan u jeeda toban qarni oo nebiyullaahi aadam iyo u dhaxaysay nuux basharka iyo aadamuhu way toosnaayeen tawxiidkay ku toosnaayeen dad sax saxsan bay ahaayeenoo jidka fiican haya markii cahdigii nebiyullaahi nuux calayhi salaam la soo gaadhay ayaa waxaa dhacday inay bilaabatay in ay aadanuhu ka leexdaan jidkii rabbi subxaana wa tacaala ugu talagalay waxay taariikhdu inoo sheegaysaa shaygii ugu horreeyey ee aadamaha sabab ugu noqda inuu jidka saxdaa ka leexdo tawxiidku ka khaldamo oo shirkiyaad iyo ilaahay inuu macnaha xuquuqdiisii meel kaga dhaco inuu sameeyo shaygii koowaad ee sabab ugu noqday wuxuu ahaa alghuluwu fi saalixiin dadka wan wanaagsan oo lagu xadgudbo dadka wan wanaagsan oo lagu xadgudbo dad wan wanaagsan baa jiray oo bulshadu jeclay dadkoodii ay jeclaayeen way geeriyoodeen mar geergeeriyoodeen kadib baa dadkii ka dambeeyey baa waxay yidhaahdeen dadkan si aan u xusuusanno wanaaggoodii iyo cibaadadoodii iyo fiicnaantoodii oo aynu ugu dayanno qudwo inoogu noqdaan waa inaan dhisno qubuurtoodii meelahay macnaha waxay ku aasnaayeen markaasay dhiseen qoladaa hore marka maynan khaldamin oo dhismaha ay dhiseen mooyaane wax kale mayna u geysanin xadgudub weyn oo kale mayna gelin qoladii ku xigtay waxoogaa waxay bilaabeen inay barakaystaan qoladii ku xigtay oo kuwaasi markay tagan ka dambeeyey yaa marka waxay bilaabeen inay caabudaan oo ilaahay subxaana wa tacaala oo waxyaalihii uu lahaa isaga uu goonida ahaa inay siiyaan inay yidhaahdaan ilaahay baan usii maraynaa oo allay noo dhowaynayaan subxaana wa tacaala yaani yay bilaabeen khaladka uu bashariyada ku dhacay ama aadamaha ku dhacay ee koowaad halkaasuu ka bilowday khaladkii maalinkaa bilowday baana ilaa qiyaami saaca khaladkan baniaadamuhu ku jiro halkaasaa kow u ahaa waagaa laga bilaaba marka waxaa bilaabatay inay aadamuhu laba qaybood uu noqdo qayb ay shayaadiintu wadato oo shaydaan hogaaminayo iyo qayb ay hogaaminayaan rusushii ilaahay uu soo diray iyo kutubtii rabbi soo dejiyey subxaana wa tacaala saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah dadku inay kala bartaan waajibka koowaad ee ruuxa muslimka ama ruux kasta waajibku ah waxa weeye inuu aqoonsado maxaa ay yihiin usuusha ama dhaqamada ama tiirarka ama aasaasyada laga maarmaanka ah ee rabbigii subxaana wa tacaala ku xidhaya ee uuga mid noqonayo kooxda toosan iyo xisbiga toosan ee rabbi ku xidhan subxana wa tacaala ee uu ku garab marayo qolada khaldan ee qalloocsan ee shaydaan hogaaminayo qoladaas siduu ku garab mari lahaa qolada toosanna uga mid noqon lahaa inuu barto waa shay waajib a wey bal awalu lwaajibaat shay addoommada ku waajiba ka koowaad ee ugu horreeya waxa weeye inuu rabbigii aqoonsado subxana wa tacala wixii ilaahay ka doonayey muxuu rabbi ku waajibiyey maxaa khalad keeni kara maxaa diin lagaga baxaa tiirarka islaamku muxuu yahay maxaa macnaha keeni kara inaad khaldanto maxaa cadaab keeni kara maxaa janno keeni kara muxuu rabbi raalli ku noqon subxaana wa tacaala muxuu ka cadhoon maxaa cadaab lagu mutaa maxaa janno lagu mutaa barashadeedu waxa weeyaan waa waajibka koowaad oo intaadan qaabka wax loo cunaba baranin waajibay kugu tahay inaad barato macna waxa kaloo dhan daruuriyaadka kale oo dhan iyadaa ka horraysa daruuriyaadka kaloo dhan yacni waxyaalaha lagaa maarmaankaee nolosha tiirarka u ah kow iyadaa ka ah saa daraaddeed buu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu wuxuu ku tilmaamay dadka aan arrintaa iyada a garanin oon aqoonsanin ama ka leexday tilmaamo dhowruu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacaala tilmaamaha uu ku tilmaamay waxaa ka mid a inayn caqli lahayn dadka caqliga leh rabbi wuxuu ku tilmaamaa dadka yaqaana waxa alle ka fogaynaya iyo waxa alle u dhowaynaya subxana wa tacaala diinta rabbi dadka yaqaana jidka rabbi yaqaana kuwaasuu rabbi ku tilmaamaa inay caqli leeyihiin kuwa kale laakiin caqli laawayaal baa lagu tilmaamay talabaadee rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala waxa weye inayna nafibo ku jirin nafibo kuma jirto waa bakti buu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala awaman kana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi اnnaasi kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay ma cid bakti ahayd oo aanu noolaynay kadibna nuurkii iyo iftiinkii uu ku socon lahaa aan u yeelnay miyuu la mid yahay mid mugdiye ku dhex jira mid bakhti ah oo haddana mugdiye ku dhex jira iyo mid nooloo iftiin wataay isku mid miya maya wey noloshaa marka la sheegaya waa nolosha iimaanka wey waa nolosha qalbiga wey isagoo nool oo shaqaysanahayo oo maskaxdiisi iyo caqligiisu shaqaynayo oo intaasoo macnaha wax soo saarayo oo warshado kala rogayo oo intaasoo teknolojiya iyo horumar soo saarayo yuusan haddana caqli lahayn noolilina ku jirin miisaanka ilaahay subxana wa tacala miisaanka ilahay marka la fiiriyo mana noola midda labaadna caqli ma laha saasuu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala marka si aynu kuwa cuquusha leh caqligooduna fayow yahay iyo garashadooda qalbigooduna fayow yahay u noqonno qalbigooduna nool yaho iimaan kale waxaa laga maarmanaya inaan baranno lianna alcilma awalan uma alcamala haaniyan yacni cilmi baa kow ah iyo barasho marka koowaad marka labaadna waxaa ku xiga waxa aad baratay fulintiisii baa ku xiga si urursan marka oo kooban sida cinwaanka muxaadarabadu muxaadaraduba yahay ayaan haddii alla yidhaahdo waxaan jecel lahay in aan u taataabanno asaasiyaadka ama tiirarka waaweyn ama waxyaalaha gundhigga u ah ahlusunna waljamaaca dadka la yidhaahdo caqiidadooda ahlusunna waljamaaca waxay yihiin baan tilmaamaynaa kadibna caqiidadoodaan t mid mid usoo qaadaynaa qodobada muhimkaa kama wada gaadhi karno laakiin inta ugu muhiimsan ayaan sheegaynaa noo saamixi maayo wakhtigu in aan mas'alo walba deliilkeeda raacinno oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam wixii deliilay inaan raacinno waxaa laga yaaba wakhtigu inaan noo saamixin laakiin inaan macnaha aan masa- masaa-isha ama mas'alooyinka madaxooda in aan tiltilmaanno sidaa marka aynu inoogu suurowday inaan qayb aad u fara badan aynu yacni sheegno taasaan isku daynaa haddii alla yidhaahdo mawduucu marka aad buu runtii muhim u yahay maxaa yeele diinta asalkeeda ayuu runtii ku saabsan yahay shayguna waa kale yahay hadduu shaygu ku saabsan yahay gunta iyo laanta iyo caleemaha iyo baarka hadduu ku saabsan yahay waa kala muhiimsan yahay ayadoo diintu wada diin tahay ayaa haddana diintu darajooyin bay kale leedahay tawxiidka iyo diinta asalkeedu axkaamta iyo furuucda diinta isku mid ma ah waa kala wen yihiin midna khaladka laga galaayo wuxuu keenaa in islaamka laga baxo midna khaladka laga galaayo wuxuu keenaa in macnaha waxa weye aan islaamkii laga bixin laakiin dembi la galo marka yacni maadaama ay guntii iyo aasaaskii diinta islaamka ku saabsan tahay mawduucu ahmiyaddiisu leeyahay talabaadna dee waxa weye ruuxa liibaantiisaaba ku xidhanba ruuxu adduunka deganaansho qalbi iyo xasilooni iyo raaxo ma gaadhi karo aakharana raaxadeeda iyo jannadeeda iyo barwaaqadeeda waa laga qadin hadduusan ka dhismin tiirarkan soo socda iyo arrimahan aan ka hadli doono hadduusan aqoonin dhaqan gelinin fulinin waxa weeyaan adduunna raaxa uma taallo aakharana cadaab unbaa ka horreeya janno rabbi subxaana wa tacaala waa ka qadayaa sidaas waxaa inoo sheegay rabbigeen subxaana wa tacaala waxaa kaloo inoo sheegay nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayh ciwaanku marka waxa weeye mujmal usuuli ahlisunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca cidda ay yihiin baan sheegaynaa kadibna usuul macnaheedaan sheegaynaa kadibna waxaan gudagelaynaa saan sheegnayba mawduuca ayaan gudagelaynaa ahlusunna waljamaaca waxaa la yidhaahdaa waa dadkii salafka ahaa saxaabadii nebiga sal alla lay wasalam taabiciintii ardada u ahaa iyaga culimmadii waaweynaa oo ay ka mid yihiin a'immada afartaa dadkaasaa waxaa la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca waxaa soo raaca iyagana ilaa qiyaami saaca ilaa yowmina ilaa inta inaga dambaysa inta imaan doonta ee iyaguna jidkooda mara ayaa la yidhahdaa warka marka lasoo ururiya ahlusunna waljamaaca waxaa la yidhaahdaa hum man kaana calaa maa kaana calayhi rasuulu llahi sal lla lay waslam wasaxaabatu waataabicuuna lahum biixsaan waa dadka ku sugan jidkii nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi jidkii saxaabadiisa iyo jidkii taabiciinta quruuntii afarta ah quruuntii saddexda ee nebigu ammaanay sal alla lay wasalam qarniyada waxaa ugu fadli badan qarnigayga buu nebigu uhi sal alla lay wasalam qarniga ku xigaa ku xiga ka kusii xiga saddexdaa qarni saddexdaa qarni baa ummadda ugu fadli badnaa uguna qiimo badnaa saddexdaa noloshoodaana miisaanku yahay saddexdaa wixii nolol u ahaa oo dhaqan u ahaa unbaa sax ah wixii saddexdaa dhaqankoodii garab marsan waa dhaqan khaldan wey dadkaa marka nebigu inoo ammaanay salawatullahi wasalaamu calayh oo markuu inoo sheegay in ummaddu qaybsami doonto oo la kala jajabi doono yahuudi waxay noqotay buu nebigu uhi sal lla lay wasalam toddobaatan iyo kow qaybood bay u qaybsantay nasaarana toddobaatan iyo laba kooxood bay u qaybsantay ummaddanina waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood bay u qaybsami doontaa kulligoodna naartay gelayaan buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu calayhi ilaa hal mid mooyaane yay tahay baa layidhi nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi middaas wuxuu nebigu sal lla lay wasalam waa midda ku sugan anigiiyo asxaabtaydu maanta waxaan ku sugannahay midda haysata wey saxaabadii nebiga sal lla lay slam marka dhaqankoodii waa la hayaa nebigeennana salawatullahi wasalaamu caleyh dhaqankiisii waa la hayaa kuwii ka dambeeyey ee ardada iyaga u ahaayee diinta ka soo guuriyeyna dhaqankoodii waa la hayaa kuwa dhaqankoodii iyo wixii diin iyaga u ahaa unbaa diin ah wixii aan waagaa diin ahaynna diin ma ah kuwaasaa marka la yidhahdaa ahlusunna waljamaaca ahlulxadiid iyagaa la yidhahdaa firqa annaajiya waa la yidhahdaa adaa'ifa almansuura waa la yidhaahdaa alsalafu asaalix waa la yidhaahdaa kulli iyagaa laysku dhaha kulli ayagaa laysku yidhaahdaa usuushooda marka aan ka hadlayno ee aan leenahay macnaha waynu tataaban doonnaa haddii alla yidhaahdo way fara badan tahay oo abwaab aad u fara badan oo kutub baa laga alifaa kama wada gaadhi karayna laakiin wixii ilahay inaga waafajiyay subxaana wa tacaala ayaan macnaha ka sheegi doonaa waxaa ahlu sunno loogu magacaabay sunnadii nebigay raacan iyo dariiqadiisii iyo qaabkii nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh u noolaa iyo wixii uu diin ee uu ka tegay bay raacaan jamaacana waxaa loogu magacaabay liannahum ijtamacuu cala alxaqi walam yatafaraquu fi ddiin xaqay ku kulmeenoo ay isugu yimaadeen ku midoobeen mayna isku khilaafin laba tilmaamood baa marka ugu muhiimsan tilmaamahooda midda koowaad weeyaane kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sal alla lay waslam labadaasaa dhaqan u ah labadaasay raacsan yihiin dhaqankooda meel kale kamayna qaadan ta labaad weeyaane kuma ayna kala tegin oo kumayna kala jabin dhaqankaa isagaa way ku midaysan yihiinoo hal mid bay ku yihiin hadday ama yacni waxa weye midnimo siyaasiya noqoto hadday midnimo deegaan noqoto hadday midnimo bulsho noqoto yacni dad midaysan oo ku midaysan wey labadaa tilmaamood ay leeyihiin baa loogu magacaabay ahlusunna waljamaaca qawaacidda marka ay leeyihiin iyo tiirarka waaweyn iyo asalladooda laga maarmaanka ruux walbo muslima inuu barto waxaa kow ka ah xaggee bay ka qaadan jireen dhaqankooda diinta xaggey ka qaadan jireen manhaju talaqi waalistidlaal daliilka iyo qaadashada nolosha xaggey ka qaadan jireen masder maxaa u ahaa xaggay noloshooda ka qaadan jireen oo u laaban jireen markay doonayaan inay noloshooda ay qaanuun ama dhaqan ama cibaado markay doonayaan xaggay u laaban jireen waa su-aasha koowaad weeye jawaabteedu waxa weeyaan masderka ay rumaysnaayeen ee noloshooda ka qaadan jireen wuxuu ahaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam iyo ijmaacii salafka saddexdaa wey kitaabka iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam iyo wixii ay salafku isku waafaqeen oo saxaabadii nebiga iyo taabiciintu isku waafaqeen masaadirta ay nolosha ka qaadan jireen taas wey mayna ka qaadan jirin caqligooda iyo waxay ila tahay iyo waxaa ila quman iyo waxaan arkaa iyo noloshooda maynan u celin jirin maynan ka qaadan jirin sidoo kaleeto waxaan soo arki jirinoon soo gaadhnay waxaa jiri jiray waxaa hiddi iyo dhaqan noo ahaa mayna noloshooda ka qaadan jirin iska baddaa inay noloshooda ka qaataan ummado kale dhaqamo ay dejisteen iyo dastuurro ay dejisteen oo ama gaalo ka soo jeeda ama kuwa islaam ka sheeganaya ka soo jeeda iska baddaa inay ka qaataane haba yaraatee waxaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ahayn salawatullahi wasalaamu calayhi noloshooda masdar uma ahayn waxaa ku tusaya arrintaa iyada ah rabbi subxaana wa tacaala qowluhu tacaala waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhudaa wayatabic hayra sabiili almu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ciddii rasuulka khilaafta salawatullahi wasalaamu calayh oo garab marta markuu xaqu u caddaaday kadib oo jidka mu'miniinta jid aan ahayn raacaayay waxaa isagu uu raacay oo weliga ka dhigtay baa looga weliyeeli waana la lumin shaydaan baana farqaha loogu xidhayo inkaar baa ku dhici waa nebiga sal alla alay waslam ciddii khilaafta haddana jidkii mu'miniinta lagu aqoon jiray garab mara mu'miniinta jidka lagu aqoon jiray kow waxaa ka ah mu'miniinta saxaabadii nebiga salawatullahi wasalaamu calayh mu'miniinta jidkoodii iyo dhaqankooda in la khilaafo aynan marnaba bannaanayn oo ruux muslima marna aan loo ogoleen waxa weye kow waxaa ka ah saxaabadii nebiga sal alla lay waslam baa kow ka ah macna nebigu sal alla lay waslam sidoo kaleeto xadiis saxiix ayaa wuxuu ku yidhi waxaan idinka tegey laba arrimood laba shay baan idinka tegey labadaa intaad haysataanna ma lumaysaan waa kitaabullahi wa sunnati buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh kitaabka ilaahay iyo sunnadayda wey labadaa intaad haysataan ma habaabaysaan jidka ka lumi maysaan ma khasaaraysaan yacni waxa weeye waa toosnaanaysaan intaad labadaa haysataan laakiin labadaas maalinta laga leexdo waa la lumay haddii la lumayna waxa uun la sugayaa khasaare adduunyo iyo khasaare aakhira un baa la sugaya wax kale la filan maayo macna marka yacni usuusha iyo tiirarka waaweyn ee caqiidada ruuxa muslimka ah ka waxa ka ah ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal alla lay wasalam waxaan ahayn oo noloshiisa uu raalli uga yahay ma ay jirto labadaas keliya taa qanciya haddii ciduun ay wax u sheegto oo diin loo sheego xaggay ku taallaa kitaab ilahay ma ku taallaa haa maxaa daliilu ah ilaahay aayaddiisa haddaasaa daliilu ah axaadiista nebiga iyo sunnada ma ku taallaa haa xadiiskaasaa daliilu ah labadaa keliyeeta iyo dhaqankii saxaabada iyo salafka saddexdaa unbay macnaha wax way ku qanacsan yihiin ciddii marka masaadir kala rumaysan oo dhaqamo kala rumaysan oo meelo kaleoo nolosha laga qaatay inay jirto rumaysani waxay ka baxsan tahay manhajkii ahlusunna waljamaca way ka baxsan yihiin waxaa ka mid a sidoo kaleeto oo ka mida tiirarka iyo usuushooda waxaa ka mid a wax alla wixii nebiga axaadiistiisa asaxday salawatullahi wasalaamu calayhi iyadana in la qaato ayadoon loo kala saaraynin axaadiistaasi ma aaxaad baa mise waa mutawaatir maxaa yeelay nimanka ahlulbidaca qaar ka mid ah ayaa waxay u kala qaadeen axaadiista nebiga sal alla lay wasalam ayagu yacni qaab ay dejisteen intay u qaybiyeen bay yidhaahdeen wixii aaxaad ana lama deliishan karo lama qaadan karo nolol lagama qaadan karayo axkaam ma faa'iidinayso waxba looma deliishan karayo wixii mutawaatira keliya la qaadan karaa qayb dhan oo axaadiista nebiga ka mid a salawatullahi wasalaamu calayh bay meeshaas yacni wax way ku dumiyeen marka wax alla wixii xadiid ee nebigeenna ka asaxa salawatullahi wasalamu calayh ka soo aroora facala alra'si waalcayn sidiisa in lagu guddoonsado lagu qaato wey macnaha maxaa yle nebigeenu sal alla lay wasalam wuxuu yidhi alaa innii uutiitu alkitaaba wa midlahu macahu waxaa laysiiyey buu nebigu sal alla lay wasalam kitaabka qur'aanka iyo mid la mid ah kitaabka qur-aanka garanaya midka la midka muxuu yahay waa axaadiista nebiga salawatullahi wasalaamu calayh axaadiistu qur'aanku sida uu xujada u yahay bay iyaduna xujo u tahay sida qur'aanku uu daliil u yahay bay axaadiista nebiguna daliil u tahay salawatullahi wasalaamu calayh ta saddexaad oo ka mid a waxa weeyaan usuushooda ka mid a qur'aankii iyo sunnadii laftiisii ilaan qur-aankiina waa inoo yaallaa axaadiistii nebiguna waa taalla salawatullahi wasalamu calayh kutubtii laga qoray waa taalla dayib ayaga laftoodii baa fahamkii la isku khilaafsan yahi oo wixii luqad bay ku qoran yihin dadka fahamkoodiina ilaahay waa qaybiyey subxaana wa tacaala isku faham ma siinin ninba waxbuu ka fahmi karaa marka hadal aad tidhi ayaa ninba faham ka qaadan karaa fahamka laftiisa in loo dejiyo shay yacni waxa weeyaan ilaaliya oo loo laabto waa lagaga maarmaan fahamka aan u laabanayna marka waa fahamkii salafka ridwaanullaahi calayh iyo sidii ay axkaamta iyo ay ugala soo bixi jireen qaab nololeedkooda kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawatullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay ayagaa waxay goobjoog ahaayeen markuu qur'aanku degayey axaadiista nebiga sal lla lay wasalam dadkii ugu horreeyey ee nebiga ka soo guuriyey ee nooga soo qaaday iyaga wey dhaqankii ugu horreeyee diinta la dhaqangeliyo ayaga ahaayeen dadkii dhaqangeliyey luqadda carabiga oo diintu kusoo degtayna dadkii ugu yaqaanay iyaga ahaayeenoo intaan wax isbeddel luqadda ku dhicin dadkii luqadda asalku ahaa iyaga wey ayaga fahamkooda ayaa marka ka horreeya faham kasta saa daraaddeed intaan heli karno qur'aanka iyo sunnada markaan doonayno inaan fahanno tafsiirka saxaabada iyo caddayntooda iyo qaabka iyagu u fasireen intaan heli karno ku kale isku taxallujin mayno haddaan weyno taabiciinta iyo raggii ku xigay iyaga ee diinta ka qaatay intaan tafsiirkooda heli karno mid kale isku taxallujin mayno haddaan ku waaweyno culimmadii waaweynaaye iyaga diinta ka qaatay ee atbaacu taabiciin ah intaan heli karno tafsiirkooda ku kale isku taxallujin mayno saas way macna ayagaasaa nebigu ammaanay salawatullahi wasalaamu calayhi oo uu ku tilmaamay in ay yihiin quruunta ama ummadda yacni inta ay marayso kuwa ugu khayr badan inay yihiin buu nebigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu calayh ta saddexaad ta afraadi waxa weeye diintan asalkeeda iyo tiirarkeeda waaweyn kulligeed nebigu waa caddeeyey salawatullahi wasalaamu calayh kulligeed nebigu waa wada caddeeyey sal alla lay wasalam wax uu ka tegayna ma jiro nebi moxamed sal alla lay wasalam waa ka odhanaya saxaabigu xataa shimbir hawada duulaysana ha noqotee nebigu waxbuu nooga sheegay salawatullahi wasalaamu calayh xataa wax kasta ha yaraato ha weynaato nin yahuudi ah ayaa wuxuu ku yidhi xadiidka abu daawuud ku soo arooray salmaanulfarisi saxaabigii la odhan jiray baa wuxuu ku yidhi salmaanow waladii nafsii biyadihi laqad callamakum nebiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a yacni nebigiinnu wuxuu idin baray buu yidhi wax walba xataa qaabkaad u yacnii aad musqusha u geli lahaydeen ama u dangudan lahaydeen markaad macnaha waxa weeye ama saxaro aadaysaan ama kaadi soo danguudanaysaan xataa qaabkii aad u dangudan lahaydin buu idin baray wax kale iska baddaayay yahuud baa ka markhaati kacday inuu nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wax walba uu ummadda baray waxba uusan uga tegin haddii uu nebigu baray sal lay waslam ummadda qaabkii musqusha loo geli lahaa iyo qaabkii looga soo bixi lahaa iyo qaabkii loo fadhiisan lahaa iyo wixii la akhrin lahaa musqushu waa qayb yar oo nolosha qaybaheeda ugu liita ka mid ah hadduu qaybtaa nebigu baray salawatullahi wasalaamu calayh mabay kula tahay qaybihii muhimkaa ee diintaba gundhigga u ahaa inuu nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi bariddeeda uu ummadda ka iloobaya ama ka tegay miyay kula tahay abadan wax walba marka nebigu waa cadayay sal lla alay wasalam rabbi baana subxaana wa tacala wuxu uhi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaan kugu soo dejinnay waxyiga nebigaa lala hadlaya salawatullahi wasalaamu calayh waxaan kugu soo dejinnay inaad dadka u caddayso wixii lagu soo dejiyey waxyigii lagu soo dejiyey rabbi u soo dejiyey subxana wa tacala inaad u fasirto saa daraaddeed buu nebigu sal lla lay waslam qur-aanka in badan fasiray oo uu saxaabadu ridwaanullahi calayhim wax alla wixii iyaga ay yacni ku yimaada oy u baahan yihiin in loo caddeeyo nebiga ula laaban jireen salawatullahi wasalaamu calayh waana caddeeyey nebigu sal alla lay wasalam yacni markii uu sanadkii xajatulwadaac sanadka la yidhahdo waa sanadka tobnaad oo muslimiin aad u fara badan oo intaasoo kun ah ay isugu yimaadeen xajka yuu nebigu sal lla lay waslam axkaam badan markuu caddeeyey kadib ayaa wuxuu yidhi berrita waa laydin weydiin doonaaye maxaad odhan doontaan maxaad odhan doontaan berrita waa laydin weydiin markaasaa waxay odhan waxay yidhaahdeen waxaannu markhaati ka nahay nebiyow inaad gaadhsiisay ood xilkaagii gudatay markaasaa nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi allaahumma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahayow ma gaadhsiiyey oo xilkii ma gutay allow markhaati ka ahow inaan gutay macna saasuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh marka sidaas weeye taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh yacni jid cad baan idinkaga tegey jidkaasi habeenkiisi iyo maalintiisu waa isku mid macnaha waxa weeyaan mugdi ma leh kulligii waa wada dharaar waa wada cadyah jidkaasaan idinka tegey wax walbaan idiin cad idiin caddeeyey buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh wax diinta ka mid ah oo u baahan in dib laga keeno ama dib laga soo cusboonaysiiyo oo dadka diin looga dhigaayo ma uu jiro wax walba nebigaa caddeeyey salawatullahi wasalaamu calayhi hadduu caddeeyeyna waa laynoo soo guuriyey kutubteedayna ku taallaa laakiin ciddii garan baa garan ciddaan garanayninna ma garanayso laakiin ma maqna shay diinta ka mida oo maanta inaga maqan oo loo baahan yahay oo yacni aan inoo oolinna bay haba yaraatee ma uu jiro macna tiirka kaleeto ama asalka kaleeto ee isagana tilmaamidda mudan waxa weeye haddii arrinku sidaas yahay oo wax walba laynoo caddeeyey waxaa laga maarmaana innaga oo laynaga doonaya inaan hoggaansanno oo qalbigeennana hoggaaminno nolosheennana hoggaaminno oo wixii laynoo caddeeyey u hoggaansanno inta laynaga doonaya waa intaas barasho kitaabkii iyo sunnadii inaan baranno kadibna aan u hoggaansanno oo dhaqankeenna u hoggaaminno oo sunnada nebiga iyo qur'aanka aan lagala hor imaanin qiyaas qiyaas iyo waxay ila tahay inaan lagaga hor imaanin iima dhadhamayo iyo iima cuntamo waa inaan lagaga hor imaanin waxaa la ii daahiriyey iyo waxaa ii muuqda siday suufiyadu yidhaahdaan waxaa ii muuqday oo yacni lay daalacsiiyey waa inaan diinta iyo qur-aanka iyo sunnada nebiga sal lla lay slam lagaga hor imaanin sheekh hebel baa saas yidhi waa inaan diinta iyo qur-aanka lagaga hor imaanin imaam hebel baa sidaa yidhi oo sidaas iyo sidaa qaba waa inaan sunnada nebiga iyo qur-aanka lagaga hor imaanin yacni waxa weeyaan waxaa laynaga doonayaa inayn hoggaanka u dhiibanno kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawatullahi wasalaamu calayh labadaa keliyeeta culimmada dawrkooda iyo kaalintoodu waxay noqonaysaa marka in ay iyagu wax sharxaan oo qur-aanka iyo sunnadii faahfaahiyaan oo dadka wixii ka dheehgala ay dheeha uga qaadaan ooy daboolka ka qaadaan muhimmaddoodiiyo kaalintoodu middaa wey ma beddeli karaan awood uma ay laha ay diinta ku beddelaan haddii hadalkooda iyo qowlkooda iyo siday iyagu yidhaahdeen ay diinta ka hor timaadana hadalkooda iyo qowlkooda wax ka soo qaad ma leh waxba lagu tirsan maayo waa layska tuuri ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal ly slam labadaa keliyata unbaa macsuuma macna saa daraaddeed baa nebiga iyo allah subxana wa tacala wuxuu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima rabbi isagaa isku dhaaranaya subxana wa tacala wuxuu leeyahay maynan rumaynin oo iimaan dhab a lagama helin ilaa ay xaakim kaa dhigtaanoy kuula sool noqdaan wixii dhexdooda yimaada wixii dhexdooda ka dhaca o isku qabsadaan ilaa ay kuula soo laabtaan kadibna markaad xugmisood kala saarto ay raalli ku noqdaan ay u hoggaansamaan oynan wax yar oo shaki ah qalbigooda aynan ka dareemin iyo qoonsi ay qoonsanayaan wixii ay qaabkii aad u kala xugmisay iyo waxaad ku kala saartay iimaankaagu marka muxuu ku xidhan yahay wax alla wixii kugu yimaadoo noloshaada ka mida inaad u soo celiso kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga salawatullahi waslamu calayh haddii kale mu'min ma tihid iimaan ma lihid weliba markaad u soo celisay kadib ood ogaato xugumkii lagu siiyoo la yidhahda saas iyo sidaasay qabaan oo kitaabka ilahi iyo sunnada nebigu sidaasay qabaan waa inaad tidhaahdo cala alra'si waalcayn waa oggolaaday waan guddoonsaday waxba kama qabo qalbigaagana waa inaad hoggaamiso jidhkaaga iyo noloshaada iyo xubnahaaguna waa inay saa u hoggaansamaan taa haddii laga waayo iimaankaagu dhab ma aha marka hoggaansan baa marka laynaga doonaya ta saddexaad ta kaleeta ee lixaadi waxa weeye caqliga saxda ah ee fayow iyo sharcigu ismaba diidaanba dad baa waxay inta badan sharciga kaga hor yimaadaanoy ku buriyaan oy ku caaridaan caqligooda war caqligu saas ma qabo caqligaa diidan caqliga ma geli karto wax maskaxdu qaadi karta ma aha sideedaba caqliga noocaas waa caqli jiran wey caqli fayow iyo waxayka ilaahay ka soo degay ismaba diidaanba waa iswaafaqsan yihiin haddiise laakiin waxoogaa ismoodsiisa ay timaaddo marmarka qaarkood inay iska hor imaanayaan waxa ilaahay xaggiisa ka yimid baa la aqbali caqligu wuxuu sheegahayana waa laga tegi li'anna caqligeennu saliim ma aha caqligeennu yacnii waxyaalaha uu ismoodsiinahaya iyo qaabka uu u fikirayo marar fara badan waa waxyu shaydaan waxyaalaha shaydaan u qurxiyey wey marar fara badan wax aan waxba ka jirin oo adiga laftaadu markaad sii baadha aad ogaanayso inuu been yahay oon waxba ka jirin buu kuu qurxinaya soo ma jeedin in alla intii ummado ahaa ee diinta ilaahay ka hor yimidna waxyaale uun caqligooda u qurxiyay bay diinta uga hor yimaadeen qoladii macnaha waxa weeye zinadu ay la quruxsanayd caqligooda unbaa meeshaa mariyey sida unbay ka noqotay qoladii ilaahay subxaana wa tacaala intay ka tageen dhagaxyaanta caabudahayoo wax u raadsanahayey oo codsigooda u geysanahayey oo roobka ka doonahayey oo waxna siiya ku hayey oo caqligooda unbaa meeshaa geeya dhagax inay caabudaan ayagu gacantooda ay ku qoreen caqli baa meeshaa la galay caqligan kadaata marka sidiisaba inuu sharcigu haga mooyaane asagu iskuma fillaan karay ciddii ugu horraysay ee sharciga ilaahay subxaana wa tacaala iyo amarkiisa kaga hortagtay caqli iyo waxay ila tahay iyo qiyaas kaga hortagtay ibliis buu ahaa ibliis buu ahaa rabbi subxaana wa tacaala markuu ku yidhi isaga iyo malaa'igtoo wada socda uu yidhi sujuuda oo aadam u sujuuda malaa'igta inteeda kale waa sujuuday asagu laakiin waa diiday rabbi subxaana wa tacaala waa weydiiyey yaa ibliisu maa laka anlaa takuuna min asaajidiin maxaa kuu diiday inaad sujuuddaa la yidhi wuxuu yidhi lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min tiin bashar aad dhoobo ka abuurtay mid u sujuudaya ma ihi oo maxaa kuu diiday aniga jinsigaad iga abuurtay iyo isaga jinsigaad ka abuurtay baa kala fiican anaa ka jinsi fiican anaa ka asal fiican anigaa mudnaa in la ii sujuudo maadaama anigu aan ka fiicnoon ka fadli badnahay isagu inuu ii sujuuday ahayd laakiin anigu inaan sujuudo isaga u sujuuda ma ahayd marka fiirso rabbi subxaana wa tacaala amarkiisii ahaa war aada war ibliisow sujuud amarkiiba muusan fiirin isagaa isku foofay isaga unbaaba iska dhammaan waayay maya anaa fiican anaa jinsi fiican dab baa layga abuuray aadan dhoobaa laga abuuray caqliyaad iyo halkaasuu u kacay cid walba oo sharciga caqli kaga hor timaadana ibliis jidkiisii waa hayaa ibliis ayaa macnaha waxa weeye u ah hoggaamiye u ah marka ruuxa muslimkaa ee rabbigii iyo rasuulkiisa raacsan salawatullahi wasalaamu calayhi waajibkiisu waxa weeyaan haddii la yidhaahdo rabbi baa saas yidhi iyo rasuulkiisaa saa yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi inuu qaato uu raaco wey macnaha ta toddobaadi waxa weeye oo ka mid a usuulu ahlisunna waljamaaca dhowrsoonaanta waxaa iska le rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo ummadda kulankeeda iyo midnimadeeda macnaha cid walba khalad waa ka suuroobaa waana gafi karaa waana simbirraxan karaa waana il duufi karaa nebi maxamed waxaan ka ahayn salawatullahi wasalaamu calayh saas wey macnaha imaam kasta ninku si kastoo u cilmi badan yahay si kastoo u khibrad badan yahay si kastoo u da'wan yahay wuu khaldami karaayo waa il duufi karaa nebi maxamed waxaan ka ahayn salawatullahi wasalaamu calayh wax alle wixii ka dembeeyey isaga haba yaraatee khalad waa geli karaa khalad waa geli karaa allaahumma inay ummadda oo dhan iswaafaqda mooyaane hadday ummadda kulligeed ku ijmaacdoy hal shay isku wada waafaqdo shaygaasi lama dhihi karo isagana khalad weeyaan lama odhan karo khaladna ma geli karayo maxaa yidhi nebigaa inoo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi kuma kulanta buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu calayh baadi isuguma tagto baadi iyo shay khalad ah ummadda kulligeed isku waafaqi mayso hadday marka ummaddu iswada waafaqdo shaygaasi waa macsuuma waa shay khalad ka dhowrsoon wey wax alla wixii nebigeenna ka dembeeyey oo midnimada ummadda aan ahaynna khalad waa ka suuroobaa masaladu saas wey saa markaan leenahay waxa weeye nin walba sheekh buu leeyahay sheekhaagu waa gafi karaa sheekhaaga yaa miisaan oo sixi kara sheekhaaga waxaa sixi karaya waa kitaabka ilaahee sunnada nebiga sal lla lay wasalam miisaanku waa kaa iimaankaagii hogaamiyahaagu waa khaldami karaa waana ilduufi karaa yaa sixi kara almiisaan huwa alkitaab wasunna kitaabka ilaahay baa miisaanka iyo sunnada nebiga sal alla lay waslam baa miisaanka ah in alle inta ka soo hadhay oo dhan culimmadii waaweynada a'immada ha noqoto imaamu shaafici imaamu maalik abu xaniifa axmed iyo in alle intii ka soo hadho o dhan nin walba waa gafi karaa waana saxmi karaa maxaa saxdiisa iyo khaladkiisa kala sooci kara waa in loo soo celiyo miisaanka saxdaa loo soo celiyo kitaabka iyo sunnada miisaanka in loo soo celiyo wey taasina waxay ka mid tahay usuusha ahlusunna waljamaaca ayay ka mid tahay ayib waxaa ka mid a usuusha ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid ah markii la doonayo in shay bidca'a la radiyo oo shay diinta lagu soo daray oo dib laga keenay in laga jawaabo marka la doonayo jawaabta laga jawaabayo radinta la radinaya waa in iyaduna la dhowro qawaaciddii iyo usuushii kitaabkiiyo sunnada in la ilaaliyo wey taa in la dhowro waa lagaa maarmaan oo waxaa dhacda marar fara badan bidca imaanaysa shay aan diinta ka mid ahaan jirin oo horay loo aqoonin oo kitaabkiiyo sunnada ku oonin baa dib laga keenaya nin uun culimmada ka mida ama culimmada sheeganayaa kusoo daraya diinta marka la doonayo in kaas laga jawaabo oo la radiyo wixiise meesha laga saaro bidco kale in la gala ma ah qaabka loo radinaya in haddana qaab kaloo cusub iyo bidcanimo cusub iyo waxaan diinta ka mid ahayn macnaha la gelaayay ma ay aha maxaa yeele waxaa dhici jirtay waxaa dhici jirtay maalan waxaa soo baxday niman la yidhaahdo khawaarij markay soo baxeen baa niman baa ka soo dababaxayo inay radiyaan damcayo bidcaday ku jireen kuwo ka weyn bay ku dhaceen muctasilaa soo baxdaoo qolaa damcday inay radido oo bidcadii kuwan ay ku radinayeen tu ka weyn bayba ku dhaceenba murji'a soo baxdayoo bidcaday kuwan ku radinay qoladii radin rabtay bidco kale iyaguna ku radiyeen oo ku dhaceen marka marka la doonayo in shay diinta lagu soo daro ile diintu waa kaamilo waa dhammaystiran tahay baan nidhi wixii lagu soo daro marka la doonayo in laga saaro ruuxa radinayaayo waa inuusan ka bixin isaga laftiisu manhajkii kitaabka iyo sunnada ay ugu talagaleen radinta maxaa yeelay diinteennu waxay radisaa mabaadii fara badan yahuudiyada waa la radiyaa dhaqankooda iyo diintooda iyo mabaadidooda diintu way radiday nasaarada qur-aanku mabaadidooda wuu radiyey nimankii carabta ee waagii nebiga joogay salawatullahi wasalaamu caleyh mabaadidooda wuu radiyey dahriyiinta iyo nimankan shuuciyada hadda la yidhaahdo waagii horena dahriyiin la odhan jiray mabaadidooda qur-aanku waa radiyey si cad buu u radiyey macnaha haddana qaabka iyo usluubka uu wax u radinayo waa usluub isaga uu gooniya wey in la ilaaliyo isagana waa laga maarmaan wey macnaha arrinta kaleeta ee xusida mudan ee ka mida usuul ahlusunna waljamaaca waxa weeye maadaama diintu ay dhammaystiran tahay wax kasta oo cusub oo diinta lagu soo daro diin laga dhigaayay diin ma noqonayo waa bidco wey nebigu sal lla lay wasalam waxa uu yidhi ciddii camal la timaada camalkaasoo aanaan annaga nalaga soo gaadhin oo aanaan jidaynin ruuxii la yimaado ilaahay inuu u dhowaado isku dayaayay waa lagu diidi buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu calayh waa lagu radinayaa haddaad caawoo dhan ilaahay inaad u cibaadaysatood u dhowaato isku daydo laakiin aadan haynin raad aadan haynin oo aadan waafaqsanayn sunnadii nebiga salawatullahi wasalaamu calayh jidkiisii aadan waafaqsanayn mid lagaa yeelaya ma aha mid wax kugu taallana ma aha waad un isdaalinaysaa macnaha intaa marka waxa weeyaan waa xagga marka la fiiriyo masderka nolosha laga qaadanayo waxaan idhi waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla lay wasalam iyo manhajkii selafka dhaqankii iyo noloshii selafku ay lahaayeen selafka oo ah saxaabadii nebiga sal alla lay wasalam iyo taabiciintii iyo dadkii macnaha waxa culimmadii waaweyneed ee diinta yaqaanay usuusha diinta marka waxaa ka mid ah iyo tiirarkeeda waaweyn rabbi subxaana wa tacaala in la keli yeelo oo loo keli yeelo waxyaalaha uu goonida ah ka murmi mayno haddaynu muslimiin nahay iskana dhaadhicin mayno isuna sharrixi mayno jiritaanka ilaahay subxana wa tacaala ilaahay inuu jiro isu sharxi mayno maxaa yeelay jiritaankiisa waxaaba markhaati u ah adiga jiritaankaagaa markhaati u ah saas wey markhaati kale uma baahno adiga jiritaankaagu wuxuu markhaati u yahay ilahay jiritaankiisa subxana wa tacaala maxaa yeelay adigu raad baa tahay shay wax la sameeyey baa tahay ismaadan samaynin iskamana aadan samaysmin cid unbaa ku samaysay cidda ku samaysay adigaagaa aan ku arkayno ee indhahannagu macnaha waxa weye ay qabanayaan adigaagaasi inay cidi ku samaysay baad markhaati u tahay markhaati waxaad u tahay in lagu sameeyey cidda ku samaysay baad marka markhaati u taha ku tusaysa macnaha marka jiritaanka ilaahi subxana wa tacaala waa markhaati madoonto weeye kana murmin mayno muslimiin haddaynu nahay oo dee aynu islaam nahay taasi macnaha masale hadda sharax dheer u baahan ma aha laakiin waxaa jirta arrimo muhim ah oo rabbi ku saabsan alla subxaana wa tacaala ku saabsan oo dadka muslimiinta in badanoo ka mida jahli ay kaga sugan yihiin inaan aqoonsannana u baahan arrimaha waxaa ka mida rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay magacyo u gooni ah wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala tilmaamo u gooni ah wixii tilmaamay ee ilaahay isu sheegay subxaana wa tacaala ama magacyee uu sheegtay oo qur'aanka ku yaalla oo axaadiista nebigeenna ku yaalla salawatullahi wasalaamu calayh sida ay yihiin ee uu u sheegtay waa in loogu daayo allah sheegtay nebigiisaa u sheegay salawatullahi wasalaamu calayh waa fara badan yihiin qur-aanka haddaad dhex gashaan ka dhammaan maysaan inta ilaahay magaca u sheegay ee isagu leeyahay ama nebigeenna u sheegay salawatullahi wasalaamu calayh ama tilmaan uu leeyahay aqoonteenna rabbigeen aan naqaano subxaana wa tacaala isaga daatadiisiiyo waxyaalaha ku saabsan aqoonta aan u leenahay waa aqoon yar wey in laynooga sheego umaan ka garanayna sidaa daraaddeed wuxuu inoo sheegtay waa inaan sidiisa ku qaadanno wey in la diido oo la yidhahdo ilaahay magacyo iyo tilmaamaba male waa gaalnimo in la yidhaahdo ilaahay tilmaamo waa leeyahay subxaana wa tacaala magacyana waa leeyahay magacyihiisiiyo tilmaamihiisiiyo kuwa makhluuqaadkiisuna waa isu egyihiinoo waa isku midna waa gaalnimo maxaa la doonayaa marka waxaa la doonayaa in miisaanka aayadda qur'aanku inoo sheegtay laysa ka midlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir laba tiir weeye tiirka koowaad cidina rabbi subxaana wa tacaala la mid maaha uma eka daatadiisa cidina uma eka makhluuqaadkiisa ka mida sifaadkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahayna cidina uma eka magacyaha uu leeyahayna cidina uma eka taasi horta meeshaa dhig cid u ekaan karta ma jirto ta labaad intaa markuu ilaahay sheegtay subxaana wa tacaala buu aayadda haddana qaybteed dambe wuxuu ku sheegtay inuu isagu wax maqlo waxna arko maqal iyo aragna waa leeyahay oo makhluuqaadka innagabana innagaba ha ahaatee soo arag iyo maqal ma le arag iyo maqal waa leeyihiin makhluuqaadku aragga ilaahay iyo maqalkiisa iyo maqalka makhluuqaadka iyo araggoodu isku mid ma aho laysa ka midli shay wey laysa ka midli shay miisaankaa waxaan marinaynaa wax walboo ilaahay tilmaamo inoo sheegtay subxana wa tacala rabbi wuxuu inoo sheegtay inuusan makhluuqaadkiisa ku dhex jirinoo uu samada ka korreeyo saasaan u daynaynaa wuxuu inoo sheegtay rabbigeen subxaana wa tacaala habeenka qaybtiisa dambe marka la gaadho inuu soo dego sidaasaan u daynaynaa nabigeennaa sheegay salawatullahi wasalaamu calayh rabbigeen wuxuu inoo sheegtay subxaana wa tacaala inuu gacan leey wuxuu inoo sheegtay inuu lug leey inuu weji leey intaasoo dhan intaad tidhahdaa ilaahay waa leeyahay haddana waxaad tidhahdaa ta addoommadoo kale ma ah saas wey macnaha laysa ka midlihi shay un baa inoo taalla in uusan rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa intaasoo tilmaamo ah uusan uga ekayn oo uusan kula mid ahayn oo kaga gedisan yahayna markhaatigeedu waxa weeye makhluuqaadkii oo tilmaamahoodu isku magac yihiin haddana wada makhluuqa yaa haddana kala gegedisan maalan waxa weeye xayawaanka kaba soo qaad xooluhu indha waa leeyihi lugna waa leeyihi wejina waa leeyihi binu aadamkuna weji waa leeyihi wejiga makhluuq iyo wejiga binu aadamka iyo xooluhu ma isku mid ba ma isku egyihiin maqaab bay u wada yaallaan isku qaab miya maya isku qaab maha magaca weji unbaa ka dhexeeya maadaama makhluuqii isagoo isku tilmaan ah haddana uu kala gedisan yahay khaaliqa makhluuqa abuuray iyo makhluuqaadku isku meelba ma dhici karaanba isku meel ma imaan karaan isku tilmaam ma noqon karaan isku wax ma qaadan karaan rabbi subxaana wa tacaala marka tilmaamaha uu sheegtay sida ay yihiin baa loogu sugi oo in loogu sugo waa waajib haddana waa isla markaasi qaab ilaahay u qalma weynankiisa iyo cadamadiisa u qalanta baynu ugu sugaynaa mana diidayno oo diidadeedu waa gaalnimo ku shabbihidda ilaahay makhluuqaadkiisa lagu shabaho iyaduna waa gaalnimo in macnaha waxa weeye la leexiyo oo macnaha laga duwo oo siyaabo kale loo leexleexiyo oo laga sarriigto ama laga yaqyaqsado ama laga qaws qaws qabsado wuxuu allaba sheegtay subxana wa tacala maadaa ilaahay naftiisa ka yaqaana ma innagaa nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayhi ka yaqaanaan rabbi subxaana wa tacala ka naqaan markaan wuxuu rabbina sheegtay nebigiisuna u sheegay innagu aan ka sirriiganayno oon leenahay ilaahay uma sheegi karno waxaas waxay keenaysaa waxoogaa meel kaga dhac bay keenaysaa yacni waxay keenaysaa rabbi subxana wa tacala naqsi bay u keenaysaa ma ilaahay baanu ka naqaanaa naftiisa mise nebi maxamed baan salawatullahi wasalamu caleyh rabbigii ka naqaanaa taasaa macnaha meesha ka dhalanaysa inaad taas sheeganayso macnaha marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu sheegtay oo dhan nebigiisuna u sheegay sal lla alay wasalam inaan saa u rumayno wey macnaha waxyaalaha masaa-isha muhimkaa waxaa ka mid a oo runtii dhib badanna keento muslimiinta qaar fara badan khaladay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay axaadiista nebigana sal lla alay waslam ku soo aroortay allah subxaana wa tacala inuu carshigiisa ka sarreeyo carshiga makhluuqaadka makhluuqa ugu weyn wey samaawaadkuna ka sarreeya kuwaasuu ilahay kasii sarreeya subxana wa tacala waxaa muslimiinta caqiidadooda nooca ahayd oo kitaabku inoo sheego sunnada nebigu inoo sheegtay salawatullahi wasalaamu calayh oo meel walba lagu caddeeyo salafkii iyo culimmadii waaweynaa ay caddeeyeen waayo dambe waxaa lagu soo biiriyoo soo gashay caqiido odhanaysa ilaahay meel walbuu joogaa ilaahay meel kastuu joogaa oo caqiido khatara wey halis awey waana caqiide keeni karta gaalnimo keeni karaysa sidaa daraaddeed baa waxyaalaha ugu khatarsan ee caqiidada noocaasa ka dhalatay waxaa ka mid a caqiidadada la yidhahdo waxdatulwujuud jiraha oo dhan wax alla waxa jiro oo dhan inay mid yihiin oo geedkaasi ama birtaasi ay marna allo tahay marna makhluuq tahay waad ku qasbami ibnu carabi iyo raggii lahaa ee laga keri waayey war ilaahay meel walbuu joogaa laga keri waayey war ilaahay kor buu jiraa dhahal dhihal laga keri waayey markii dambe waxay yidha gaadheen inay yidhaahdaan markay kala sooci kari waayeen yacni waxa weeyaan wamalkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahuna eyga iyo doofaarku ilaahanagii mooye wax kale maba ahaba waa ilaahanagi waxay ku imaanaysaa caqiidada noocaasa ee gaalnimada weyn ah waxay ku imaanaysaa markaad tidhahda ilahay meel kastuu joogaa oo ilaahay makhluuqiisa ma ku dhex jiraa haddaad tidhahda meel kastuu joogaa qasab waa ku dhex jiraa baa kugu imaanaysa oo meelaha qashinka ahee qashinqubkee lafahaga aadan u quudhin cidaad jeceshahayna aadan u quudhin rabbi ma joogaa subxaana wa tacaala waa joogaa baad ku qasbananata inaad tidhahdo meel kastuu joogaa rabbi inaad tidha haddaad tidhahdo subxana wa tacala marka waa caqiida halisa wey rabbigan subxaana wa tacaala marka wuxuu ka sarreeyaa carshigiisuu ka sarreeyaa makhluuqiisana kuma dhex jiro rabbi subxaana wa tacaala ka midna ma aha kumana dheehna ee waa ka baxsan yahay caqaa'idda muhimka ah ee ahlusunna waljamaaca salafka iyo dadka ahlubidaca lagu kala saara ayay ka mid tahay macna taasi waa rabbigan subxaana wa tacaala masaa-iisha la doonaya inaan rumayno jiritaankiisa wixii magacyee uu sheegto wixii tilmaamee uu sheegto ooy tilmaamaha ka mid yihiin rabbi inuu carshiga ka sarreeyo subxana wa tacala waxyaalaha tiirarka muhimkae inaan rumayno loo baahanya waxa weeye malaa'igta rabbi subxana wa tacala baa ka mid inaan malaa'igta jiritaankeeda rumayno waa makhluuq ilaahay oo nuur laga abuuray rabbigood ma caasiyaan oo dembi ma galaan oo ma gafaan sideenoo kale si duuduuban makhluuq noocaasa inuu u jiro inaan rumayno waa laga maarmaan intii qur'aanka iyo sunnada ku soo aroortay oo faahfaahin dheeraad ah laga sheegayna waa inaan iyagana gooni u rumayno maalan waxa weeye jibriil oo kaleeto waa laynoo sheegay hawsha uu qabto waxaa laynagu yidhi wuxuu qabtaa waxyiguu ilaahay ka soo qaaday rususha soo gaadhsiiya mikaa'iil oo kalea laynoo sheego roobka iyo yacni waxa weye israafiil oo kaleetaa laynoo sheego macnaha buunka afuufidiisa maalik oo kalea laynoo sheego malaa'igta ka mid oo layidhi macnaha waxa weeyaan yacni waa khaasinka waa mas-uulka naartaa laynagu yidhi waxaa laynoo sheegay sidoo kale malakulmowd oo naftuu qaadaa baa laynayidhi wixii malagacyahoodu soo arooray iyo hawsha ay qabtaan sidaasaan u rumaynayna wixii kalena duuduub baan u rumaynayna macnaha malaa'igta oo la rumeeya marka waa tiir muhim ah oo tiirarka caqiidada muslimiinta ama ahlusunna waljamaaca ka mid ah waxaa ka mid a tiirarkaa waaweyn in kutubta ilaahay uu soo dejiyo o dhan la wada rumeeyo kutubtaa waxaa ugu fadli badan qur'aanka isagaana ugu dambeeyey kulligoodna isagaa wada beddelay oo kitaab kaleetoo hadda nolol laga qaadanaya ma uu jiron isaga ahayn tawreed iyo injiil oo ugu dambeeyey kutubta kitaabkeennana ka horreeyey iyaga laftooda dhaqan iyo nolol lagama dhigan karo ninkii tawreed ku dhaqmaayo waa gaaloobaya ninkii injiil ku dhaqmo qur-aanka ka tagana waa gaaloobaya kuma se dhaqmi karo tawreed iyo injiil inuu qur-aanka qaato mooyaane maxaa yeeley tawreedii saxdaayda ilaahay ka soo degtay waxay faraysay qur-aanka in la qaato injiishii ilaahay ka soo degtay saxdaayna waxay faraysay in qur-aanka la qaato marka kutubta ilaahay uu soo dejiyey kulligeed in la wada rumeeyo oon mid laga tegin midna inaan laga tegin taasi waa caqiidada iyo tiirarka waaweyn ee laga maarmaanka hal kitaab oo kutubtii ka mida ruuxii beeniya waa gaaloobaya tawreed ciddii yidhaahdaa ma jirto oo ilaahay ma soo dejin waa gaaloobaya injiil ruuxii yidhahda ma jirto waa gaaloobaya zabuur ma jirto ruuxii yidhahda ma gaalo waa gaaloobaya ibraahim waxba laguma soo dejin ruuxii yidhahda waa gaaloobaya kutubtii ilaahay soo dejiyey intii laynoo sheegayna oo magacyahooda laynoo sheegayna waa inaan saa ku rumayno intii kalena duuduub waa inaan u rumayno macna maxaa yeelay rabbigeen subxaana wa tacaala baa saa ina faray oo qur'aanka inugu faray quluu aamanna biاllah wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaat wma uutiya muusa waciisa wma uutiya annabiyuuna min rabbihim rusushii naga horreeyey lagu soo dejiyey kulligood baan wada rumaynay sidaa dhah buu alla yidhi subxana wa tacala waxaa ka mid a tiirarka waaweynee inaan rumayno loo baahan yahay wax alla wixii rasuul ilaahay uu soo diray oo dhan ayagana inaan rumayno iyaduna waa lagaga maarmaan rusushu waa bashar ilaahay uu soo dirsaday malaa'ig ma aha jinsiga innagu aan ka abuurannahay bay ka abuuran yihiin laakiin waxay inala dheer yihiin ilaahay baa doortay subxana wa tacala oo dhexdeenna ka xushay oo risaaladiisa iyo xilkiisa inay gutaan oo ina soo gaadhsiiyaan wuxuu usoo dhiibay buu rabbi u xurshay subxaana wa tacaala waana dadka ilaahay kuwa ugu fadli badan wey macna rusushaa kulli in la wada rumeeya iyagana waa waajib rasuulkeenna sal alla alay waslam ayaa ugu dembeeyey asaga si gooniya waxaa waajib inooga saaran yahay inaan raacno oo diintiiyo dhaqanku la yimid aan ku dayanno oo sunnadiisii aan dabagalno oo isaga cid aan ahayn aynaan raacin taasaa isaga si gooniya u inooga mudan yahay rususha kalena duuduub ahaan inaan u wada rumayno macna waxaa kaleeto oo ka mida macnaha tiirarka asaasiga ee caqiidadeenna ka mida caqiidatu ahlusunna waljamaaca inuu ruux kastoo muslima rumeeyo inuu dhammaaday waxyigii oo ugu dambeeyey cid loo waxyoodo nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh rasuul ka dambaynayana uusan jirin sidaa daraaddeed cid kastoo sheegata inuu rasuul yahay bacda rasuulillahi sal lay waslam bacda muxamedin sal lay waslam waa khaldan yahy waana luunsan yahy waana gaal waxaa ka mid a nimanka la yidhahdo qaadiyaaniyada qaadiyaaniyada nimanka la yidhaahdo oo rumaysan inuu jiro rasuul iyo nebi ka dambeeyey nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh islaamnimay sheegtaan muslimiinta dhexdoodana masaajid bay ku leeyihiin marka rabbi baa inoo sheegay subxaana wa tacaala inuu nebi moxamed ugu dembeeyey nebiyada nebina uusan ka dembaynin ma kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annebiyiin nebiyada kii ugu dembeeyey wey rabbina isagu ku soo afjaray subxaana wa tacaala nebiguna waa sheegay salawatullahi wasalamu caleyh laftiisoo wuxuu yidhi nebigu sal lla lay wasalam aniga iyo nebiyadii hore waxaan ka dhignahay buu yidhi sidii guri aad u qurux badan oo la dhisay oo kale guriga marka dhismihiisa aad loo qurxiyay meel yaroo bulikeeti uu geli karo yaa ka bannaan markaasaa dadku gurigay ag marayaanoo ku wareegayaanoo waxay leeyihiin war gurigani qurux badana meeshaa duleelka haddii laga awdi lahaa alla muxuu quruxsanaan lahaa bay leeyihin anigu waxaan ahay buu nebigu yuri sal lla lay waslam bulikeetigaas meeshii dulaylka ahayd lagu awday baan ahay buu nebigu uri salawatullahi waslamu calayh garo oo waxa weeye dhismahaasi waa dhismihii nebiyada waay bulukeetiyadaa dhismaha waa dhismaya dhismihii nebiyada weeye meeshaa ka duleeshana waa meeshii nebi maxamed uu awdi lahaa salawatullahi wasalaamu calayh isaga markii lasoo dirayna waa xidhantay macna boos ka bannaani marka ma uu jiro sheegasho nebinimo la sheegto in badan baa markay nebinimo sheegatay nebigeenna gadaashiisa salawatullahi wasalaamu calayh laakiin kullu go'day ooan waxaba yaraatee guul a ka gaadhin mabaadi'da asaasiga inaan rumayno loo baahan yahay waxa weeye oo ka mid ah oo kuwa ugu waaweyn ka mid ah maalinta aakhira jiritaankeeda in la rumeeyo oo rabbi subxaana wa tacaala uu qur-aanka meelo badan inoogu sheegay in nolosha nololi ka dambayso noloshaa dambe imaan doontana wax wax lagu qaybsan doona ay tahay ruux walba noloshan wuxuu kula yimaado taasaa wax lagu qaybsan doonaa taasaa macnaha wax lagu heli doonaa rumayn qalbigana laga rumeeyo isla markaana diyaargarow nolosha ka muuqata labadaasaa loo baahan yahay leanna iimaanku keliyata ma aha carabka iyo afka wax qalbiga keliyata galana ma aha waa shay qalbiga ku sugnaada kadibna nolosha saamayn ku yeesho wey nolosha saamayn ku yeesho wey ruuxa aakharo rumaysan oo xisaab rumaysan oo janno rumaysan oo naar rumaysan haddana wax diyaargarowa ayna noloshiisa ka muuqanini wuxuu ka dhigan yahay sidii ruuxaan aakharo rumaysnayn oo kaleeto waa inay diyaargarow kaa muuqan yahay waa inay cabsideedii kaa muuqato waa inay kaa muuqato carar aad ka cararayso wixii aakhare aad ku guuldarraysan lahayd waxaad ku guulaysan lahayd dadaal aad ku dadaalayso waa inay kaa muuqato macna marka taas oo la rumeeyo iyadana waa tiirarka waaweyn ee ka mida caqiidada diinteenna ka mida macna waxaa ka mida tiirarka waaweyn in la rumeeyo qadarka kiisa sharka ah iyo kiisa khayrkaaba inuu xagga ilaahay ka yimi subxana wa tacaala qadarku macnaha waxa weeye rabbigeen subxaana wa tacaala wax walba horay ayuu u qoondeeyey oo u qorsheeyey intaan adduunkanba la abuurin ayuu shay walba rabbi xariiqay subxaana wa tacaala nebigeenna sal lla lay waslam waxaa ka sugan إن الله كتب مجا- مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة waxyaalaha uu rabbi abuurayo maqaadiirtooda rabbi wuxuu jaangooyey oo uu qoray intuusan samaawaadka iyo dhulka abuurin konton kun oo sano ka hor konton kun oo sano ka hor ayaa rabbi wax walba qorsheeyey subxaana wa tacaala waana la qoray waa kii xadiidka nebigu waa sal lla lay wasalam waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak waxaad ogaataa wixii kugu dhacay marna kuma gafeen wixii ku gafayna marnaba macnaha kuguma dhaceen si kasta haddaad u taxadartood u dadaasho wax rabbi kuugu talagalay subxaana wa tacaala kuma seegayo waxaad ogaataa buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi hadday ummaddoo dhan isugu tagto oo isu kaashato inay wax kugu taraan oo wax kugu biiriyaan waxba kuma tari karaan uusan ilaahay kugu talagelin subxana wa tacala wuxuusan ilaahay kuu qorin in ay ku dhibaan hadday kulligood isu kaashadaan wuxuusan rabbi kuugu talagelin kumuma dhibi karaan markaasaa nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi ruficat alaqlaamu wa jaffat asuxuf waa qalimadii lagu qorayey maqaadiirta waa la korkor baa loo qaaday waraaqihii lagu qorayna weybay ingegeen buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh haddana uurka isagoo ku jira ruux walba yaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qorayaa oo malaa'igta uu amrayaa inay qoraan yacni waxa weeyaan noloshiisa risqigiisa ajashiisa inta uu noolaanayo ma naar buu geli doonaa mise jannuu geli doonaa uurka hoyuu ku jiraa cimrigaagu intee waa qiyaasan yahay waxaad cunayso waa qiyaasan tahay meeshaad ku noolanaysona waa qiyaasan tahay meeshay wax kaa soo gelayaan waa qiyaasan tahay yacni waxa weeyaan noloshaada oo dhan waa wax horey loo qoondeeyey wey taasi waxay marka kaa fududaynaysaayoo kaa kaalmaynaysaa haddii ay dhibaata kugu timaaddo oo shay culisi kugu yimaado haddaad og tahay waxaan inuusan marnaba ku seegeen murug iyo walbahaar weyn kugu kuguma hayo waad ka fayoobaanaysaa macnaha haddii aad og tahay shaygan kadaata ku seegay marna inaadan gaadheen dadaal kastood bixiso haddaad sidaa rumaysan tahay wanaag aad raadinaysay ama shay aad qabsanaysay oo ku seegay walbahaar weyn kuguma hayo haddii mabda'a iyo caqiidada noocaasi ay kaa lunto waxaa dhacaysa ruuxu inuu murug la dhinto oo walbahaar uu noloshiisa ku qaato oo isaga oo dhan uu macnaha waxa weeye ka bixi waayo yacni waxa weeyaan uu yacni ku rafaado noloshii iyo fikirkeedii iyo maanta waxbaad la'dahay iyo maanta waxbaad weyday iyo haddaad saa yilaaali lahay sidanay noqon lahayd iyo waxa uun inuu ku dabalaabto ayaa macnaha noloshiisu ka dhammaan mayso marka in la rumeeyo qadarka ilaahay subxaana wa tacaala wax walba inuu horay u ogaa wax walbana horay u qoray sidii isagu u qoray u qoondeeyey wax walba inay u dhacayaan taa in la ogaado wey saas daraaddeed buu nabigeenu sal lla lay wasalam waxa uu yidhi rabbi subxaana wa tacaala naf walba wixii uu u qoray way soo gaadhaysaaye warqaabkaad wax u raagsanaysaan hagaajiya buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh mar walba haddii wixii ilaahay kugu talagalay kuu imaanayo rabbina kuu damaano qaaday diintaada ha ku ciyaarin meel xun oo yacni diintaada dhaawac ka soo gaadhayo risqi ilaa wa ilaaba lagu siinaya ha ka raadina dalabkaaga iyo qaabkaad wax u raadsanaysa hagaaji saasuu nebigu ina yidhi salawatullahi wasalaamu calayh arrimaha waaweyn ee in la rumeeyo u baahan ee caqiidatu ahlusunna waljamaca ka mida waxaa waxa weeye in aan rumayno wax walba oo qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray oo waxyaalaha inaga qarsoon ah waxyaalaha inaga waxyaalaha inaga qarsoon inaan ogeyn baa jiro laynoo sheegay carshiga oo kale maalan waa laynoo sheegay waa makhluuqa ugu weyn makhluuqaadka ilaahay oo samaawaadku ka sarreeya kursigaoo kaleu ilahay inoo sheegay subxaana wa tacaala jannadaa laynoo sheegay naartaa laynoo sheegay cadaabka qabrigaa laynoo sheegay waxaa laynoo sheegay yacni nicmada iyo barwaaqada qabriga lagula kulmi doono waxaa laynoo sheegay qiyaamada inay calaamooyin fara badan ka soo horreeyaan dajaal baa laynoo sheegay daabbatul ardi baa laynoo sheegay waxaa laynoo sheegay qorraxdu meeshay u dhacda inay ka soo bixi doonto calaamaad fara badanoo imaan doona waxyaalo badanoo mustaqbalkaoo imaan doona buu nebigu inoo sheegay salawatullahi waslamu caleyh ama aayadaha qur-aanka ku soo arooray kulligood say yihiin waa inaan u rumayno kulligood sida ay yihiin waa inaan u rumayno oo aynaan odhanin itu soo itaabsii itusoo itaabsii mabda'a la yidhaahdee shuuciga ah ee ilxaadiga ah waa mabda' si toosa uga hor imaanaya ilaahay subxana wa tacala diintiisa uga hor imaanaya wey maxaa yeelay diinta qaybteeda weyn waxaa ka mid a haybiyaad wax la yidhahdo waxyaalo qarsoonoo mabaadii qarsoon oo in la rumeeyo ay waajib tahay macnaa waxyaalo qarsoonoo aan la ogaan karaynin intaa laynooga sheegay waxaan ka ahayn ka badan intaa ka badan kama ogaan karno macnaa saas duuduub ku liq wey marka duuduubkaas inaynu ku qaadanno wey faahfaahin intaa ka badan kama ogaan karayno ilaahay subxana wa tacaalaba inooma sheegin macnaha waxaa ka mid ah tiirarka waaweyn ee ahlusunna waljamaca caqiidadooda ka mid ah macnaha waxa weeyaan ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah mu'miniintu inay maalinta aakhare rabbigood arki doonaan subxana wa tacaala adduunka laakiin aan ilaahay lagu arki karin waclamuu nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi nafinaa rabbigeed arki mayso ilaa ay geeriyooto laakiin marka la geeriyoodo kadib oo aakhare la tago mu'minku rabbigii wuu arki subxaana wa tacaala aragtida ilaahay aakhare lagu arkayana waa nicmo iyo barwaaqo lagu heli doono aakhare ta ugu weyn weeye bal barwaaqo iyo nicmo jirta ta ugu weyn wey jannadan aad arkaysaana laynoo sheegayo aragtida ilaahay subxaana wa tacaala baa ka weyn saas way macana liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada buu alla yidhi subxana wa tacaala kuwa wanaagga la yimidee adduunka hagaagay ee toosay jannay leeyihin siyaado dheeraadana way leeyihin shay dheeraadoo jannada siyaado ka ana way leeyihin siyaadadaasi waa aragtida ilaahay subxaana wa tacaala ay arki doonaan dadka mu'miniinta ah mabda'aasi waxaa khilaafay oo garab maray niman fara badan oo dadka leexday ka mid ah islaamnimana sheeganaya sida nimanka muctasilada oo kale nimanka caqlaaniyiinta oo kale kuwa noocaas oo kaleeta ah khilaafay oo waxay yidhahdeen ilahi lamama arki karaba ilahi lamama arki karaba sidaa daraaddeed baa waxaa ka mid noqotay usuula ahlisunna waljamaaca in la yidhaahdo ru'yatu lmu'miniina rabbahum fi alaakhira fi ljanna waa asaasiyaadka iyo mabaadi'da waaweyn wey macnaa qur-aankuna waa inoo sheegay wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyo maalinta qiyaamada ah waa midii ifaysa wey oo barwaaqiya raaxa ay ka muuqato rabbigeedna midii fiirinaysa weeyaan bu rabbi yidhi subxana wa tacaala rabbigeed bay fiirinaysaa gaaladu arrintaa iyadaa waa laga qadino rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood baa laga xijaabiya oo iyagu maalintaa barwaaqadaa waa laga qadin rabbigood ma arkayaan marka inaynu rabbigeen aakhare arki doonno waa mabaadi'da waaweyn ee inaynu rumaysnaano loo baahan yahy lakiin in loo shaqaysto macnaha loo baahan yahy waxaa ka mid ah usushaa waaweyn ee ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid a oo mu'miniintu ay rumaysan yihiin rabbi subxaana wa tacaala xuquuqdiisa waaweyn ee uu addoommadiisa ku leeyahay waxa weeye inay isaga keligii ay caabudaan ikhlaasu alcibaada wa ifraadu alcibaadati lilahi subxaana wa tacaala ilaahay oo cibaadada loo gooni yeelo oo keligii la caabudo cid kaleetana aan la caabudin in alla inta nooc ee cibaada ay ku timaado ilaahay keligii in la siiyo subxana wa tacala maxaa yele isaga gooni waa xaq gooni uu u leeyahay rabbi subxana wa tacala waxaa ka mid a baryadii waxaa ka mid a kaalmo weydiisigii waxaa ka mid a macnaha waxa weye gargaar weydiisigii waxaa ka mid a nadarkii iyo sharadkii la gelayay waxaa ka mid a gowracii waxaa ka mid a tala saarashadii waxaa ka mid a cabsidii waxaa ka mid a codsigii wax laga codsanayay wax la weydiisanayay kulligeed waa arrimo ilaahay gooni uu leeyahay subxana wa tacala cidina lama wadaagto cidina lama wadaagto ciddii cid kala siisaayay waa gaaloobaysaa islaamnimadu waa ka baxaysaa macnaha sidaa daraaddeed baa mabda'a ay rabbi subxaana wa tacaala uu kutubta u soo dejiyey rusushana u soo diray ee dagaalku ka dhacay ee laysku laayay muddada dheerna halganku ka socday waxa uu ahaa war ilaahay keligii caabuda oo waxyaalahan aad ku garab waddaan ka daayay waxyaalahan aad leedihiin annaga iyo ilahay bay noo dhexeeyaan oo usii maraynaayoo dhagaxyaanta iyo makhluuqaadkan iyo ka joojiya rabbi keligii toos u aada adiga rabbigaa laydinma dhexeeyo subxana wa tacala cidina inaa idin dhex gasha ma ah inaad macnaha waxa weeye sheekh usii marta ma ah inaad malag usii martana ma ah inaad rasuul usii martana ma ah inaad mid qabri ku jira usii martana ma ah inaad awowgaa usii martana ma ah maxaa adiga rabbigaa laydin kala dhexgeliy subxana wa tacala waaba kan isagaaba kule isoo aad anigii ma aha inaad rabbigaa subxaana wa tacaala meel kale usii marto jaranjarro macnaha rabbi loo sii maro subxana wa tacaala ma ay jirto mabda'aasi waa mabaadi'da waaweyne asaasiga ah waxaana aad dadka uga khalday nimanka la yidhahda dariiqooyinka suufiyada ah oo wax badan runtii diinta ku soo daray khaladaad badanna soo geliyey mabda'aas iyo safihiisii iyo quruxdiisii iyo qiimihii uu lahaana boodh fara badan runtii ummadda ka saaray waxaa ka mid ah in ilaahay kitaabkiisa oo keliyata loo xugum tago oo nolosha iyada isaga loo celiyo macnaha oo mabda' kale iyo dhaqan kale aan laga dhiganin mid nolosha lagu maamulo qaybaheedoo dhan hadday dhaqaalo tahay hadday nolol bulsho tahay hadday nolosha macnaha waxa weye siyaasadda tahay hadday dawladdii tahay hadday qoyska tahay hadday nolosha fardigaa tahay kulligeed waa inaan kitaabka ilahi u celino subxana wa tacala haba yaraatee rabbi raalli kama aha waana xadgudub xuquuqdiisa lagu sameeyey ruuxu hadduu noloshiisa qayb ka mida meel kale la aado xuquuqdii ilaahay baad ku xadgudubtood meel kaga dhacday wabitaali rabbi subxaana wa tacaala inuu ku ciqaabo ayaad qarka u saarantay wakhtigii ayaa macnaha wax way dhammaaday intaa ka badan waxaan u malaynayaa nooma saamaxayo usuul ahlusuna waljamaca waa fara badan yihiin in badan oo muhima taqriiban waxa weeyaan waa laaban yihiin in badanoo ka mid a daliilkeedii waa ka gaadhay keli weyn oo macnaha dulmar unbay iska noqotay mawduuca aada u guda weyn marka intaas ayaan kaga baxaya wabillahi tawfiiq wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam
jasaaka allahu khayran jasaa sheekheenni muxaadaradii qayimka ahayd eeyuna siiyey waxaan intaa uga gudbaynaa haddii alla subxaana wa tacaala uu ka dhigo wakhtiga ka dhiman muxaadaradeenna su-aalaha ka yimi yacni mawduucan marka waxaan intaanan su-aalaha u gelin idin xasuusinayaa haddii qofku uu su-aashii uu soo qoray uu ka waayo halka kan maaha in la nacay oo yacni dib loo dhigay laakiin waxa ay kuwani noqonayaan inta markan mawduuca khusaysa isla markaana inta kale ka dhimani mawaadiicda ay ku habboon yihiin sida nadwada fiqiga ayaan dib ugu dhignay insha allahu tacaala sidaa awgeed ayaan insha allahu tacaala waxaan hadda ka gaadhno aan bilaabi doonaa silooyinka ku saabsan mawduuca su-aasha koowaad saa'ilku wuxuu leeyahay assalaamu calaykum salaan kadib sheekh wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeeyaa kambani dhammaan dadka ila shaqeeya waa gaalo aniga ayaa yacni qox muslina ku jira waxaa jira nin ka mida kufaarta wuxuu ii muujiyaa wanaag iyo maxabo dulanka gaalada ama yacni dhibkoodana wuxuu iga sameeyaa inuu mar kasta is hortaago isla markaana cisi iyo sharaf inaan ku yeesho meesha ayuu ninkaasi markaa ii sababay wuxuuna igala qayb galaa meel kasta oo wanaaga oo aan markaasi wanaag iga imanayo haddaba su-aashu wuxuu leeyahay markaan ninkaas oo sidaas ila dhaqmaa ma u jeclaan karaa sidii uu ii jecel yahay ma u raaci karaase xafladaha iyo meelaha ay markaasi ku kulmayaan
bismi illahi raxmaan raxiim mawduuca horta calaaqada ay la leedahay su-aashu waa mawduucii baan u malaynayaa kan ka horreeyey ayay aada ula xidhiidhaa laakiin haddii aan wixii ilaahay iga waafajiyo inaan ka idhaahdo isku dayo horta ruuxa mu'minkaa qalbigiisa kama jeclaan karo gaal masaladaasi waa masalo ka mid ah ruuxa caqiidadiisay ka mid tahay gaalada ilaahay subxaana wa tacaala nacabu ina yidhi laakiin meel jeclaada lagu yidhi diinta kuma soo aroorin waxaa uun ku soo aroortay gaalada noocaasoo kaleeta ee wanaagga kuu samaynaysa ee marka adigaan dhib kugu haynin dagaalna uusan idinka dhexaynin inaad xidhiidhisaan oo samafal u samaysaan ood wanaajisaan diintu ma diinin maysan diidin waa ka fii suurati almumtaxina allah subxaana wa tacaala waa ka ku yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim kuwa aan guryihiinna idinka saarin oon idinla dagaalamin inaad baarinnimo u samaysaan oo samafal u samaysaan ood wanaajisaan ilaahay idinma diidayo subxana wa tacaala marka haddii uu kuu samafaloo ku wanaajiyey oo gacan uu kugu leeyahay waajibkaagu inaad uga abaalguddo wey man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu buu nabigu uri sal lla ly waslam ninkii wanaag idin gala uga abaalguda intaa uu kuu galay in aan diintaadana dhaawac soo geedhsiinaynin adigana abaalgud kaa noqon karta isagana abaalgud u noqon karaysa u gud laakiin waxa uu ku siinahayee uu kugu tarayo yaysan keenin inaad qalbigaaga ka jeclaato maxaa yeelay jacayl aad qalbigaaga u gelisaay waxay keeni karaysaa dhaawac soo gaadha mabda'a la yidhaahdo alwalaa walbaraa xidhiidhka iyo jacaylka ruuxa muslimka ah lama ogola inuu cadow ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo si walba hadduu wax kugu taro si walba wax kugu taro sida aan looba ogolayn ruux muslim ah dhib kastoo uu kuu geysto in aad macnaha waxa weeye qalbigaaga ka nacdo islaamnimo aad u nacdo lama ogola xumaanta uu kugu sameeyey iyo qaabka uu kuu galay iyo xumaanta uu ku kacayo waad ku nici laakiin isla markaa haddana waa ruux muslimo walahaagiya jacaylkaaga qalbiga isagaa iska leh kaa gaalkee wanaagga kuu sameeyey qalbigaaga waxaad ka nacaysaa mabdi'iisa iyo baatilkiisa iyo gaalnimadiisa iyo xumaantan uu ku sugan yahay waad nacaysa mar dhamana qalbigaaga inaad walaa iyo jacayl mabda'iya aad u gelisa lama rabo laakiin wixii tacaamul ahee uu kuu galay gacmaha kala tacaamul gacmaha kala tacaamul hadduu isaga qalbiga kaala tacaamulay qalbigaaga kala tacaamulin qalbigaaga rabbi keligii baa iskale kadibna mu'miniinta iyo dadka ahlulxaqa keliyaa iskale laakiin gacmaha iyo adinka kala tacaamul bas wanaaj oo u samafal oo macnaha waxway xidhiidhi taasaa loo baahan yahay macna oo siyaaro waad booqan kartaa laakiin xafalaadka iyo munaasabaadka ay qabsanayaan xafalaadka iyo munaasabaadka ay qabsanayaan haddii munkaraad iyo waxay diintu diidan tahay ay ku qabanayaan inaad ka qayb gasho ma banaana ama matalan waxa weye munaasabaddu waa munaasabad ciid ah oo macna matalan waxa weye ciidahooda ay qadariyaan bay ka mid tahay kama qaybgeli kartid waxa ay sameeyeen ee ama cunto ah ama hadaayaad ana kama qaadan kartid ama ma ahee munaasabaddu waa munaasabad ay khamre iyo qurun iyo shirkiyaad iyo gaalnimo ku samaynayaan kama qaybgeli karaysa laakiin hadday iska tahay macnaha martiqaad caadi ah waa la iska tegi karaa martiqaad caadiya laa ba'as maxaa yidhi nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi waxa uu macnaha waxa weeye booqan jiray gaaladii waagiisa joogtay nebigu waa booqan jiray salawatullahi wasalaamu calayh waa ninkii yahuudig wiilkii yaraaya yahuudiga ahee u adeegi jiray nebiga sal lla lay wasalam markuu maqlay inuu geeriyoonayo nebigu sal lla lay wasalam wuu booqday gaalada oo la booqdo oo guryahooda looga tago lasoo booqdo oo weliba ay niyo kaa tahay ha soo islaamo oo akhlaaq wanaagsan loo muujiyana dhib ma laha laakiin qalbigaaga ka ilaali haba yaraatee jacayl inuu galo macna munkaraadkooda iyo xumaantooda inaad la wadaagtana iska ilaali wabillahi tawfiiq jasaaka allahu khayran jasa sheekh waan ka codsanaya wakhtiga yar awgeed inuu su-aalaha soo kabo jawaabtooda insha allahu tacaala su-aalo isku mid a oo insha allahu tacala isku soo koobaya waxa ay sheegayaan sheekh hadda dadka waxay baryaha waxay barteen caqiidada ahlu sunna walja- waljamaaca laakiin waxa aad waxa aada u liidataa raadka ay ku leedahay caqiidada qofka muslimka ah waa maxay raadka ay ku leedahay caqiidadaasi qofka muslimkaa een qayb kaloo iyada la socota wuxuu leeyahay waxaan aada ugu baahannahay sheekh inaad caqiidada raadka ay ku leedahay qofka muslimkaa aada wax nooga tilmaantid
bismi illahi raxmaan raxiim caqiidadu dee raadka ay ku leedahay ruuxa muslimka waxa weeye sideedaba diinta qaybteeda qalbiga iyo caqiidada ku saabsan ma aha caqiide keliyaetoo qalbiga ku urursan noloshay saamaynaysaa saan sheegnay oo iskama aha uun sida matalan adiyaanta kale sida buudiyada iyo siikhiyada iyo mabaadi'daas oo kaleeto wax uun qalbiga ku urursan laakiin haba yaraatee ruuxa dhaqankiisii iyo hadalkiisii iyo tilaabadiisii iyo gacmihiisii iyo nolol maalmeedkiisa aan saamayn ku yeelanaynin ma aha matalan haddaan ka soo qaadno mabda' ka mid a mabaadidaa waaweyn oo maalinta qiyaamaoo la rumeeyo saamayn intee la-eg buu noloshaada ku leeyahay waxa kuu diidayay inaad khamro cabto ood sinaysato oo aad waxaddo oo aad wax disho ood xumaan gasho waxa kuu diidaya waxa weeye waa caqiidada qalbigaaga ku jirto ood rumaysan tahay inay maalin dambe jirto laysla xisaabtami doono waxa ku soo kicinahaya ee kuu qasbahaya inaad yacni diinta oo awaamirteeda iyo waajibaadkeeda naftu neceb tahay oo ka didayso inaad ku qasabto inaad weysaysato inaad shanta salaadood ilaaliso inaad soonto ood cuntadaad iyo cabbitaankaaga iska dayso inaad macnaha waxa weeye xajka u kacdo xoolahaaga intaad bixiso halkaas macnaha rafaad badan aad kula kulanto waxa kugu qasbaya kugu riixaya waxa weeye waa waxaa qalbiga ku jira ee rumaysan tahay inay maalin dambeoo laysla xisaabtamaya ay jirto marka caqiidadaas arkaantaa waaweyneen sheegayneen soo tilmaannay nolosha ilaaba ilaaba saamayn bay ku leeyihin malaa'igta haddaan ka soo qaadno maalan markaad rumayso malaa'ig inay jirto rabbi soo dirsado hawlo u soo dirsaday subxaana wa tacaala malaa'igtaasi hawlaha ay qabato waxaa ka mid a adiga laftaaday ku waardiyeynaysa buug iyo qalin bay kula dul saarantah maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid dhaqa wax alla wixii kaa soo baxa iyo wax alla waxaad ku kacdoo dhan bay qoraysaa haddaad marka ogsoontoo qalbigaaga ay ku sharaxan tahay in wax lagaa qorayo oo waardi ku dul saaran yahay si sahlan u geli maysid wuxuusan ilaahi raalli ka ahayn subxana wa tacaala waajibaadka ilaahayna si fudud ku dayaci mayse marka kulligeed saameynteenna wa- nolosheenna waxay ku leedahay saamayn weyn laakiin dareenkan la dareemayo in dadkii ay caqiidadii ka dhisay rumaysan yihiin laakiin noloshii wax badan uu macnaha wax way khaldan yahay wax kale ma aha iimaankooda ayaa daciif ah iimaankooda ay mabaadi'daa rumaysan yihiin baan meeshii la rabay joogin oo isagaa waxoogaa dhaawac ku jiraa yacni waa suuxsan yahay waa iimaan waxoogaa siriirsan wey oo nabarro fara badan gaadheen oo xooggiisii iyo awooddu wax ku qaban lahaa aan lahayn wey xakamo daciifa wey xakamuhu markuu tabar yar yahay sida la rabo wax u qaban maayo ama matoorku markuu macnaha waxa weeyaan uu daciif yaho tabar daran yahay sida la rabo wax u kaxayn maayo marka iimaankii mabaadi'daa la rumaysan yahay in la xoojiyaa loo baahan yahay xooggii iyo tabarta intuu yeesho unbuuna saamaynta nolosha ku yeelanaya macna haba yaraatee haddaan mabaadi'daa waaweyn siday tahay u rumaysannahay oo qalbigeenna si dhab ah ay ugu sugan tahay waxa aynu samaynna maba aynaan samayneen maynaan islayneen wax maynaan dhacneen kursi maynaan ku tartaneen qabiil maynaan isu dileen maynaan zinaysateen zinaysaneen yacni waxa weeye bililiqa ma dhacdeen waxaasoo dhan waxay ku dhaceen waxa weeye iimaaniyaadka barnaamijta aan soo sheegnay arrimahan soo sheegnay la rumaysan yahay baa daciifa macnaha aad u tabar marka ha la xoojiyo ha la xoojiyo sidii loo kobcin lahaa ha lagu dadaalo markaa kadib nolosha saamaynteeda aad bay uga muuqan wabillahi tawfiiq jasaaka allahu khayr su-aashan kale waxay leedahay sheekh nimanka suufiyada ah ee aaminsan sheekh cabdulqaadir iyo wixii la mid ah ee baryaya ma la odhan karaa gaala weeye hadduu shahaadada qirayo iyo weliba qof qubuuraha markaasi yacni siyaaranaya ama qubuuraha had iyo jeer yacni xidhiir la leh
waa arrintaan hadda ka hadlayno sheegaynay ilaahay iyo addoonkiisa looma dhexeeyo horta masaladaasi waa mid gaaladii hore ee nebiga wakhtigiisa joogtay salawatullhi wasalaamu calayh nebigu wuxuu kula dagaalamay wax kale ma ahayn war waxyaalahan aad wadataan ee ilaahay bay noo dhowaynayaan aad leedihiinoo jaranjarro wey ilaahay baan ku gaadhaynaa joojiya markii la yidhi dabaa waxay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqarribuuna ila allahi zulfa wax kale uma caabudayneen oo uma daba soconne inay ilaahay noo dhoweeyaan umaan rabnaa shufacaa'unaa cinda allah ilaahay agtiisa unbay nooga ergaynayaan ilaahay baan u dirsanaynaayoo wax nooga qabanayaan agtiisa macna waa intaa laakiin inay wax qabad yihiin mayna rumaysnayn dadka marka dadkii amwaadda ahaa ee geeriyooday ama culimo ha ahaadeen ama awliye ha ahaadeen ama dad wanaagsan ha ahaadeen dadka ummadda ku jihaynaya ee in wax loo raadsado oo wax loo doonto oo roobka laga doonto oo carruur loo raadsado risqi loo raadsado oo iyaga wax laga doontaayay ummadda ku jihaynayaayey horta waa khaldan yihiin waxayna meelkaga dhac weyn ku sameeyeen oy qarariyeen asalka ugu weyn ee diintuba ku taagan tahay oo laa ilaaha ila allahu ah laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye waxyaalahaasoo dhan oo la duminayo wey cajaminimadiiy waxaynugu dhacay ma aqaanee yacni xataa asaaska koowaad ee kelimatu tawxiidka macnaheeda ruuxa garanayahay ilaahay cid aan ahayn u yeedhan maayo baryina maayo maxaa yeele laa ilaha illa allahu baaba diidanba taasaaba macnaheedu saas yahay waxaasay bay diidan tahay marka kaasi waa khaldan yahay kaasi waa khaldan yahay ha khaldanaadee su-aashu ma gaaloobay wey masalada gaalaysiintu masale sahlan ma aha lagumana degdegi karayo masale si fudud loogu degdegi karayo ma aha camalka uu samaynayo waa gaalnimo isaga shaki kuma jiro oo qur-aanka iyo sunnadaa qeexay laakiin isaga ninka saa yeelaya xugum gooniya marka ha la saaro la yidhaahdo shuruud bay u baahantay in wax loo caddeeyo in xujada lagu oogo in wax loo faahfaahiyo markaa in xaaladdiisa la daraaseeyo ma jahli baa ku xambaaraya ma hawaa ku xambaaraysa ma waxbuusa kala garanaynin ruux walba goonidiisa in miisaan loo saaro u baahan yahay markaa kadib ruux kasta haddana goonidiisa xugum gooniya loo saaro laakiin xugum la yidhaahdo hebel maadaama ilaahay khayrkii uu barya ama dadka ku qalqaalinaya waa gaal gaalaysiintaasi dadka la gaalaysiinaya waxay u baahan tahay shuruud dheeraad ah oo diinta ku soo aroortay maxaa yeelay waxaa sugan oo nabigeenna ka sugan salawatullahi wasalaamu calayh saxaabada qaarkood inay ka dhaceen acmaal daahirkoodu ay gaalnimo keenayso haddana nebigu ma gaalaysiin salawatullahi wasalaamu calayh wuu u caddeeyey waxbuu baray marka waxbaa la barayaa camalka ay samaynayaan iyo waxay dadka u yidheen laakiin isagu waa gaalnimo baxtiya wey kaa muran kama joogo macna shakhsiga iyo macnaha camalkaa la kala qaadaya wabillahi tawfiiq jasaaka allahu khayran jasaa su-aasha aan kusoo koobaya muxaadarada sheekh waxay tahay sheekhow waxaad nooga wa- yacni warranta yacni nooga warrantaa haddii aan rabna inaan fahanno yacni siduu u qoray weeyaane a- yacni wa huwa macakum aynamaa kuntum yacni alle macigiinu ahaaday meel kasta oo aada joogtaan iyo qaybta kale uu raaciyey oo ah huwa aladii fi الsamaa'i ilaahun wa fi اlardi ilaahun sheekh fasirkeeda bal noo fasir
waxay daba joogtaa arrintii odhanaysay ilaahay meel walba ma joogee kor buu jiraa taasay daba joogtaa waa nusuus ama aayaadka qaarkood oo dadka qaarkii ay u deliishadaan markay leeyihiin ilaahay meel kastuu joogaa arrintaas horta taariikhiyan in aan raad qaadno waa ficnaan lahaydo caqiidadan odhanaysa ilaahay meel kastuu joogaa meeshay ka timid haddaan raad qaadno asalkeedu waxay salka la gelaysaa yahuud bay salka saaraysaa taariikhda talabaad nimankii fuxuusha ahaa ee cilmigan falsafada iyo cilmul kalaamka cilmiga la yidhaahdo nimankii aad uga shaqayn jiray ee arrintan daliilka u raadin jiray intoodii badnaa waa ka soo laabteen raggii ugu waaweynaa baa xataa ka noqday markii dambe masaladan marka waxa weye waa masale ajnebi ah oo diinta islaamka iyo nusuusta iyo bulshada islaamka intaba ajnebi ku ah gadaal dambaana laga keenay mayna jiri jirin intaa kadib nusuustan wa huwa aladii fi samaa'i ilaahun wa fi lardi ilaahun ilaahun macnaheedu maxay tahay bimacnaa macbuud waaye macnaheedu waxa weeye alle subxaana wa tacaala waa midka dhulka lagu caabudo samadana lagu caabudo wa huwa aladii fi samaa'i macbuudun wa fi lardi macbuudun bixaqin wa ficlan sidaana wey dhulkana waa isagaa lagu caabudaa samada sarena isaga keligii baa lagu caabudaayoo malaa'igtaa ku caabuda macnaheedu ma aha allah subxaana wa tacaala dhulkana wuu joogaa samadana wuu joogaa saas ma aha oo ilaahuntum bimacnaa macbuudun wey luqada carabigana saasay ku tahay nusuustuna saasay ku tusaysaa macnaha aayadda kaleeta wahuwa macakum aynamaa kuntum saan sheegnayba haddii qur'aanka fasirkiisa la doonayo in la fahmo waxaan u celinaynaa tafsiirkii salafka ridwaanullahi calayh saxaabadii nebiga sal lla lay waslam iyo taabiciintii dadkii diinta nebigu inoo ammaanay sal lla lay slam fahamkooda kuwaasaan ula laabanaynaa wa huwa macakum aynamaa kuntum haddaad kutubta tafsiirka ula laabataan khaasatan qaybta tafsiir bilma'huur la yidhaahdo ibnu jariir itabari iyo ibnu kathiir iyo ibn abi xaatim tafaasiirtooda markaad u laabataan culimmada salafka waxay ka soo guurinayaan wahuwa macakum maciyadaasi waa maciyatulcilmi wuu idin og yahay wuuna idinla socdaa idinmana mooga wey waana la yidhahdaa luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa laa zilnaa namshi waalqamaru macanaa maanaan ka zuulin inaannu soconno isagoo dayixiina la jirankanaga u yahay dayixii ma samada intuu ka yimid buu kula joogaa abadan samaduu joogaa laakiin maxaa kula socda ilayskiisii baad ku socotaa way macana marka rabbi cilmigiisa iyo ogaanshihiisa iyo la socodkiisaa meel walba idinla jooga meel walbaad joogtaan laakiin rabbi daatadiisu idinlama joogta subxana wa tacala haddaad tidhahda rabbi daatadiisaa ila joogta waxaa ka dhalanaysa baatil aad u fara badan oo lugalaha lagala bixi karin oo kii hadda aan tilmaamaynayo inaad tidhahda ilahay makhluuqiisa isku dhex jiro ilaahay meel walbuu joogaa oo musqulaha iyo meelo rabbi subxaana wa tacaala aan loo quuri karaynin inaad ku sheegtaa ka dhalanaysa macnaha caqiidada salafka oo la garab marana oo laga tagana waxay keentaa ruuxa markaa waa la qumantao isagu wuxuu is leeyahay diin u kaalmee laakiin khaladkuu ka cararaya mid ka weyn buu lugaha la geli inaad tidhahda ilaahay samaduu ka sarreeyaayo makhluuqiisa waa ka baxsan yahay maxaa ceebaa ku jirta haddaadse tidhahda ilaahay meel kastuu joogaa intaasoo waxaa kugu imaanaysa su'aaladoon lugtaadan kala bixi karin marka u daaya sidii ilaahayba sheegay rasuulkiisuna sheegay salafkuna ku dhaafay saa aan kaga tagno imaamu shaafici haddaynu ku qancayno oo imaamu shaafici bay soomaalidu inta badan inay raasxantahay sheegatee sheegataaye kutubtiisa wuxuu ku caddeeyey rabbi carshigu ka sarreeya subxana wa tacala culimmadii ka horraysayna saasay caddeeyeen marka taas hayna qanciso bilahi tawfiq